الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى سورة الأعلى ayuu darsigeennu maanta ka bilaabanayaa siday culimadu u badan yihiin waa suurad maki ah oo ka mid a qur-aanka qeybtiisa soo degtay hijradii nebiga sal lla lay wasalam ka hor waxaa sugan inuu nebigu akrin jiray sal lla lay wasalam salaada jumcada ragcaddeeda hore uu ku akrin jiray ciidda sidoo kaleeto ragcadda hore uu ku akrin jiray witirka isagana nabigu ragcadda hore waa ku akrin jiray intiiba axaadiis sugan oo nabiga kasoo arortay wey sal lla lay slam wuxuu rabbi yihi subxaana wa tacaala marka sabix nazah isma rabbika rabbigaa magaciisa rabbigii alaclaa ee ugu sarreeyey sarraynta badnaa alladii rabbigaasoo khalaqa abuuray makhluuqaadka oo fasawaa simay waaladii rabbiga qadara qadaray oo fahadaa hanuuniyey waaladii midka akhraja bixiyey almarcaa daaqa bixiyey oo fajacala yeelay hu daaqii ka yeelay guthaa'an dumaa ama burbur oo axwaa madoobaaday rabbigaa nazah baa aayadda lagu bilaabay rabbigaa magaciisa nazah macnaheedu waxa weeyaan allah subxaana wa tacaala magaciisa iyo asmaadiisa waxaad ka nasahdaa ood ka fogeysaa wax walboon u qalmin haddii asmaada lagu wado waxay noqonaysaa marka ka nasah ilaahay magaciisa macno uusan u qalmin tashbiih uusan u qalmin yacni waxa weeye diido uusan u qalmin wax kastoo uusan u qalmin ilaahay magaciisa ka foge rabbigaasi waa midka sarreeyo aan laga sarraynin waxaa sugan nebigu sal lla lay wasalam aayaddan markuu akriyo inuu dhihi jiray subxaana rabbiya alaclaa wuuna amroo nebigu wuxu uhi sal lla lay wasalam ijcaluuha fii sujuudikum sujuudiina yeela buu nebigu sal lla lay wasalam yani subxaana rabbiya alaclaa sujuuda yeela sidaynu soo marnayba yani yani ijcaluuha fii rukuucikum subxaana rabbiya alcaiim waa inagii soo sheegnay tanna waxa way sujuuda wey allaha subxaana wa tacaala waa midka abuuray khalaa'iqda kadibna simay sawaa simay macnaha waxa weeyaan yani wuu ekeeyo wuu dhammaystiray khalqiga ayuu dhammaystiray mid walba siduu ku habboonaayee ilaahay u qorsheeyey ayuu ku abuuray oo dhammaystiran waaladii qadara fahadaa waxa weeye yacni markuu abuuray makhluuq kastoo makhluuqaadkiisa ka mida wuxuu u qorsheeyey waxbuu u qorsheeyey wuxuu samayn lahaa muddaduu joogi lahaa wuxuu cuni lahaa wuxuu cabbi lahaa wuxuu kasban lahaa waa loo qorsheeyey waa la qoondeeyey markuu qoondeeyo qorsheeyey kadibna fahadaa wuu ku hanuuniyey cid walba wuxuu u qorsheeyey wuu tusay wey macnaha wuu tusay oo wuu baray makhluuqaadka aada arkaysaan waxyaalaha ay samaynayaan oo dhan waana wax horay u qornaayo u qadarnaayo o u qorshaysnaa haddana isla markaa mid walba wixii u qorshaysnaa iyo qaabkii loogu talagalay inbuu samaynaya xayawaanaadka duurjoogta cayayaanaadka bini aadamka malaa'igta qadara fahadahu waxa waa loo qorsheeyey haddana qorshihii ilaahay subxaana wa tacaala u dejiyey ugu talagalay kiibaa la baray oo macnaha loo cadeeyey oo la tusay kiibaa lagu hanuuninaya mana qadara fahada saasaa laga wada allaha weeye subxaana wa tacaala soo saaray daaqa soo saaray oo dhulka kasoo bixiyey kadibna markuu kasoo saaray kadib wuxuu ka dhigay huthaaan buu ka dhigay huthaaga waxa weeyaan markii intuu daaqu u go-o marka hore wuxuu noqonaya xaab buu noqonaya xaabka markuu noqdo dhulku ku daadanaya dhulka markuu ku daatay kadib wuxuu noqonayaa dumaa ama burbur buu noqonaya waa madoobaanaya marka axwa oo madoobaaday waa markay cabtu qabato oo biyuhu ku dhacaan oo isagii oo dhan uu madow isu bedelo way macnaha allihii shalay markuu soo baxayena isagoo qurux badan oo cagaaran soo saaray maantana halkaa ku dambaysiiyey oo ka dhigay burburkaas haddana madoobaaday allahaas weeyaan midka laydin leeyahay magaciisa nasaha oo tabiu tasbiixsada macnaha sabix nazah isma rabbika waxaa la dhihi karaa sida ibnulqayim caleyh raxmatullahi uu leeyahay sabix nazah isma rabbika naatiqan xaalaa tahay mid ku hadlaya isma rabbika rabbigaa magaciisa adigoo ku hadlaya rabbigii alaclaa ee ugu sarreeyey sarraynta badnaa alladii rabbigaasoo khalaqa abuuray makhluuqaadkao dhan oo fasawaa simay oo dhammaystiray waladii midka qadara qadaray makhluuqaadka wax u qadaray oo u qorsheeyey wixii ay samayn lahaayeen cuni lahaayeen ku kici lahaayeen oo fahadaa hanuuniyey oo mid walba wuxuu u qorsheeyey ku hanuuniyey saas maana ayib qaabkay u tarmi lahaayeen masalan waxay la mid tahay rabbuna aladii acطaa kula shayin khalqahu uma hadaa mid walba abuurkiisii buu siiyey kadibna ilaahay wuxuu ku hanuuniyey wixii uu adduunkan ka qaban lahaa qaabka ay u tarmaan waa kala gedisantah qaabkay noloshooda iyo risqigooda u raadsadaan waa kala gedisantah qaabkay u xaroodaan oo godka u galaan iyo meelahay ku xaroodaan waa kala gedisantah qaabkay u neefsadaan waa kala gedisanta yacni waxa weeyaan isku mid ma aha haddana mid walba waxa uu samaynaya iyo qaabkaa uu u nool yahay waana wax la qorsheeyey haddana waa la tusayo ilahay baa ku hanuuniyay subxana wa tacala fahadaa saas way macana waladii midka akhraja bixiyey almarca daaqa bixiyey oo fajacalahu ka yeelay markuu bixiyey kadib husaa'an dumaa ka yeelay ama burbur ka yeelay axwaa oo madoobaaday burbur ama dumaa madoobaaday buu ka dhigay waa markuu intuu dhulka ku dhaco uu burburo oo markaa uu midabkiisa isbedelo saasuu alla ka yeelay subxaana wa tacaala allahaas marka nasah macnaha waxa weeyaan allaha kownkan maamulaya ee u talinayay wuxuu idinka mudan yahay inaad nasahdaan saas way maanaa ood magaciisa nasahdaan sanuqri'uka waanu akriyeynaa sanuqri'uka waanu kugu akriyeynaa ha waan ku akrisiineynaa wy waanu ku akrisiiyeynaa oo falaa tansaa ma halmaamaysa ilaa maa shaaa allah wuxuu alla doono mooye innahu isagu yaclamu wuxuu og yahay aljahra wixii la muujiyo iyo wamaa shayga yakhfaa qarsoonba wuu ogsoon yahay wanuyasiruka waanu ku fududaynaynaa lilyusraa dariiqadii fududayd baan kuu fududaynaynaa yacni dariiqadii fudaydka badnayd yaanu kuu fududaynaynaa ee fadakir waani in nafacad hadday anfacdo addikraa waanintu hadday anfacayso hadday waanintiiy wax sheego ay ruuxa anfacayso waani sayadakaru waxaa waansamaya man cid baa waansamaya yakshaa baqayo alla ka baqay wayatajannabu waxaa fogaa waxaa fogaanaya haa waanada waxaa ka fogaanaya alashqaa kii nasiibka daraa kii nasiib darada badnaa midkaasaa ka fogaanaya alladii midkaasoo yaslaa gelaya annaara naartii gelaya naartii alkubraa ugu weynayd uma kadibna laa yamuutu dhiman maayo fiiha naarta dhexeeda ku dhiman maayo walaa yaxyaa mana noolaanayo sanuqri'uka falaa tansaa waxaa laga wadaa annagaa wa kaa annagaa kaa yeelayna mid akriya qur-aanka mid akriyaanu kaa dhigaynaa waa kaan soo marnayo malakul jibriil markuu akriyo qur-aankii inuusan waxba kaa fakanin oo sidii lagugu soo dejiyey aada u akrido annagaa kaa yeelayna nagaa ku akrisiinayna wy maana kaa yeelayna mid akriya ayib oo falaa tansaa ma halmaamaysa yacni waxa weeyaan arrinta aad ka baqayso oo qur-aankii inaad kala halmaantaa middaa iyadaa annagaa kaa ilaalinayna wy waa ku akrisiinaynaa mid akriyaan kaa dhigaynaa mana halmaamaysid baa le qur-aanka halmaami maysid baa nabigu yuri sal ly slam ilaa wuxuu alla doono mooyaane ilaa maa shaa allah ilaa maa shaa allahudaasi waxaa suurtagala bay leeyihin culimadu litabarug in laga wado un barakaysi un oo dee shay walba waxaa fiican marka laga hadlayo in insha allahu la dhaho inay min hada albaab tahay waa suuroobi karaysaa waxaa suuroobi karta iyadana in ay tahay ilaa maa shaa allah wuxuu alla doono in aada halmaanto oo qalbigaaga laga qaadayo mooye oo markaa wuxuu noqonayaa naskigii buu noqonaya ile qur-aan baa soo degaya nebigu kusoo degaya wakti baa qur-aankaa loogu talagalay wixii intii loogu talagalay ka dambeeya waa la qaadayaayo qalbiga nebiga laga tiraya waa la halmansiinaya falaa tansa ilaa maa shaa allah wixii ilaahayba uu ku talagalay oo uu doonay inaad halmaanto mooye oo ah wixii la bedelayo qur-aan badan baa soo degay oo la nasakhay waa kan soo marnay oo aynu ku soo marnay meelo badan aynu kusoo marnay mas'alatu naskhi iyo qur-aan inta ilaahay soo dejiyo wakti uu la akhristo oo lagu camal falo markaa kadib xataa tilaawadiisii iyo akhrintiisii in la bedelo oo laga saaro meesha qulubta laga saaro macnaha middaa iyadaa in laga wado oo macnaha waxa wey nasku tilaawa ay tahayna waa suuroobi karaysaayo ilaa maa shaa allahu sidaa laga wado macnaha alla subxaana wa tacaala wuxuu og yahay wixii la muujisto iyo wax alla wixii qarsoon wuu ogsoon yahay wax qarsoon iyo wax muuqda innaga markii laynoo fiiriyo laakiin alla subxaana wa tacaala wax walba agtiisa waa muuqdaayo wuu ogsoon yahay waanu ku fududaynaynaa baa layihi nebi maxamedow midii ugu fududayd dariiqada ugu fudayd badan baanu kugu ayaanu kugu fududaynaynaa nuyasiruka macnaa waxa wey waxaa laga dhigayaa isaga laftiisii in la fududeeyey oo dariiqii fududaa ee jannada loo marayo ilaahay ridihiisa lagu fududeeyey ilan marna dariiqaa la fududaynaya marna adaa lagu fududaynayaa oo dariiqa maritaankiisii lagugu fududaynaya tacbiirku hadda siduu u yaalla waxa weeye nuyasiruka adiga nebi maxamed aan ku fududaynayna lil yusraa midii fudaydka badnayd dariiqadii fudaydka badnayd baanu kugu fududaynayna oo dariiqada ilaahay ridihiisa iyo jannadiisa iyo lagu gaadho ka wahsan maysid ka gaabin maysid kugu cuslaan mayso maxaa yeelay waa lagu fududeeyey oo dariiqadaa lagugu fududeeyey macna saas weyaan waani baa la yidhi dadka oo wax u sheeg oo u caqli celi haddii ay anfacayso wayawaanada iyo wax sheegku haddaad isleedahay ruuxani waxbuu qaadanaya oo waanada wuu kaa yeelaya wax u sheego waani baa la yidhi dadka u caqli celi waxa waansamaya oo waanada wax ku qaadanaya cidda baqayso alla subxaana wa tacaala iyo aakhara ka baqayso kaasaa waanada ku intifaaco ka faa'iidaysanaya waxa waanada ka fogaado oo ka durkoon waxba ku qaadanin yacni waxa weye ka nasiibka daran ka nasiib daraanta badan yani dhurdarnaanta badan dadka ninka ugu nasiib xun oo ugu dhurduran oo ugu macnaa waxa weye inkaarugu inkaar badan waa midka aan waanada iyo waxsheega iyo caqli celintaan waxba ku qaadanin si walba haddii loo waaniyo tiisuu ka wadanaya wax ay waanadu ka bedelaysa ma jirto haddii boqol ayadood lagu akriyo boqol xadiis lagu akriyo si walba dhinac walba laga maro meeshiisiibuu taagan yahay midkaasi waa midka addoommada ugu nasiib xun uguna dhurdaran wey macna saas weyaan alla subxana wa tacala tilmaan saas ka bixinay kaas macnaha waxa weeye ugu nasiib daran ama ugu nasiib darnaanta badani waa midka naarta ugu weyn geli doono wey naarta naaraha ugu weyn leanna waxa weeye naaraa jiro naaruhu waa sii kala daran yihi marka naarta ugu weyn buu geli doonaa kadibna naarta markuu galo dhiman maayo noolaanna maayo dhiman maayo oo hadde waxa weeye wuxuu ku dhinto waa hayaa oo cadaab haddii dhimasho uun heli karo lagu dhiman lahaa oo dhimasho keeni kari lahaa waa hayaa dhib waa haystaa lagu dhinto laakiin dhimashadu ilahay gacantiisa ku jirtaayo ma dhimanayo nolol qumana ma noolo oo nolol silicuu nool yahay ilaan marbayba dhimashadu ay tahayba yacni waxa weye fardakula carabta dhimashadan hadda macnaha waxa weeye aynu aynu ka cararayna wax inugu yimaadaba aynu ugu necebnahay markaa waxay noqonaysaa iyadiibaaba waxay tahayba yani waxa weye wax ay jecel yihiin laakiin ayna heli karin ma helayaan nolol si fiicanna ma noolaanayaan geerina ma dhimanayaan way maanaa sanuqri'uka yani mid akriye ayaanu kaa yeelaynaa oo waanu ku akrisiinaynaayoo mid akriye qur-aanka ayaanu kaa yeelaynaa oo falaa tansaa ma halmaamaysa annagaa kuu ballan qaadnay inaadan halmaamin ilaa maa shay mooyaane shaaa uu doonay allahu alla uu doonay mooyaane oo markaa in lagu halmaansiiyo lagu talagalayoo la nasakhayo qur-aan ka midoo la bedelayo markaa lagaa qaadayo qalbigaaga laga tirayo mooye innahu alle yaclamu wuxuu og yahay aljahra wixii la muujiyo iyo wamaa shayga yakfaa qarsoon buu ogsoon yahay iyo wamaa shayga yakfaa qarsoonaanayo addoommada ka qarsoon addoommada qaar ka mid a wixii ka qarsoon ilaahay agtiisa qarsoodi maaha wanuyasiruka waanu ku fududaynaynaa lilyusraa dariiqaday fudaydka badnayd ayaanu kugu fududaynaynaa oo dariiqada fudaydka badani waxa weeyaan waa dariiqada khayrka waa dariiqada daacada waa dariiqada tawxiidka waa dariiqada sunnada dariiqadaasi ilaahay jannadiisa iyo riddihiisa lagu gaadha ayadaa waxay tahay midda fudaydka badan dariiqada naarta iyo cadhada ilaahay lagu gaadhay ee shirkiga iyo bidaca iyo macaasidana dariiqadaasina waa dariiqada adayga badan waan utegi doonaa lilcusra waa dariiqada culayska badan midda ayada fadakir waani baa layidhi in nafacad hadday anfacayso addikra waanadu hadday anfacayso maxaa shardigaa loogu xidhay haddii aada malahaagu u badan yahay ruuxani inuusan waano wax ku qaadanaynin dee wakti iskaga lumin mayse haddii malahaagu u badan yahay inuu macangeg yahay oo garmaqaato yahay oo uusan waxba waanada wax ku qaadanaynin markaasi hede waxa weeyaan waa faa-iida darro wey markaas ruuxaad isleedahay amuu xun ixtimaal un ay suuroobi kartaa inuu wax qaato kaa isagaa waani baa le sayadakaru waxa waansami doona man cid ayaa waansami doona yakshaa baqaya oo ilaahay aakhare ka baqaya wayatajannabu waxaa fogaan haa waanada waxaa ka fogaanaya alashqaa kii nasiib darida badnaa kii ugu nasiib darraay ugu nasiib xumaa midkaa ayaa ka fogaanaya alladii midkaasoo yaslaa gelaya annaara naartii alkubraa ee ugu weyneyd naaraha waa naarta aakhare uma kadibna laa yamuutu dhiman maayo fiiha naarta dhexdeeda oo ilaahay baa dhimashada u diidaya si uu cadaabka ciqaabtiisa ugu jiro walaa yaxyaa mana noolaanayo nolol quman oo la sheegana ma noolaanayo nolol silicu noolaanaya wey qad aflaxa waxaa liibaanay xaqiiqe man cid ayaa liibaanay tazakaa isdahira ha man cid baa liibaanay tazakaa isdahira oo wadakara xusa isma rabbihi rabbigii magiciisa xusa oo fasallaa tukan bal iskaba dhaata tu'tiruuna waxaad waxaad dooranaysaan alxayaata noloshiibaad dooranaysaan noloshii addunyaa ee dhawaanshaha badnayd walxaal alaakhiratu aakharana khayrun ay tahay midda khayrka badan oo abqaa tii joogid badan ay tahay kii tii baaqiidnimo badan ay tahay ina haada kani lafi suxufi waraaqihii dhexdooduu ku sugnaa aluulaa ee horreysa suxufi ibraahiima ibraahim waraaqihiisii iyo wa muusa iyo muuse muuse iyo ibraahim waraaqahoodii buu ku sugnaa waxaa le rabbi subxaana wa tacaala uu ammaanaya oo uu liibaan iyo guul ku sheegaya ruuxa isdahira isdahiriddu waxa weeye wax kastoo ilaahay uusan raalli ka ahayn oo dhaqan xumaa inuu iska dahiro qalbigiisa ruuxu dahiro oo shirkiga nifaaqa xasadka acmaashan xunxunkaa iyo cudurrada xun ee qalbiga gala inuu iska dahiro akhlaaqdiisa inuu dahiro oo waxyaalaha xunxunkiiyo dhaqanka xun inuu iska dahiro acmaashiisa iyo afkiisa iyo xubnihiisa wada dahiro ruuxii sidaa isu dahiro oo tawxiid iyo iimaan iyo camal saalix iyo akhlaaq wanaagsan isku dahira ruuxa liibaanay waa midkaa isaga liibaanta dhabtaa ruuxa gaadhay waa midkaa isaga macna markuu isdahiray kadibna wadakara sma rabbihi rabbigii magaciisa xusay alla magaciisa ayuu xusayo fasallaa markaasuu tukaday culimada qaarkood waxay leeyihiin wadakara sma rabbihi fasallaa waxay ka dhigayaan salaada yani waxa weeyaan ciidda oo qad aflaxa man tazakaa zakaatulfidrigii bay ka dhigayaan wadakara sma rabbihina waxay ka dhigayaan takbiirtii bay ka dhigayaan fasallaana waxay ka dhigayaan salaadii ciidday ka dhigayaan sidaa culimada qaar ka mid a maray laakiin ayaddu waa ka guda weyn tahay cumuumkeeda iskaga warwey macnaha iskaba dhaafay baa laleeyahay iskaba dhaafay arrinkaa waa laydinku kari la-yahay waxaad dooranaysaan oo door bidaysaan noloshan degdegaysee liidata noloshan liidatee xun ama yani waxa weeyaan dhawaanshaha badan baa dooranaysa waa nolosha adduunyada ayadoo aakharo ay tahay midda khayrka badan haddana baaqinimada badan laba arrimood baa adduunya kuma gaadho aakharo waa mida horta adduunyada waxa dhex yaalla iyo aakharo waxa yaalle wanaag ihi laba laysgarab dhigi karo mooho way kala fiican yihin waa midda labaade aakhara ma aakhara way joogiyo way daa'imi laakiin adduunkani waa tegayaayo waa maalmo taasi waxay keeni lahayd caqliga iyo garashadu waxay keeni lahayd in aad marka ku dadaasho midda joogaysa haddana ka khayr badan midda kale oo waxa yaallay uu ka fiican yahay tan waxa yaalla macnaha arrintaasi waxay ku taallay waraaqihii hore oo muuse iyo ibraahim waraaqahoodii ah arrinta ku taallay tee weye culimada qaarkood waxay leeyihiin suuradda oo dhan wey inna haadaadu waxay u noqonaysaa suuradda oo dhan macnaha ay sheegayso waxay ku qornayd waraaqihii nebi muuse lagu soo dejiyey iyo waraaqihii nebi ciise lagusnebi nebi ibraahim lagu soo dejiyey marka waa meelaha ay sharaaicdu iska waafaqday bay ka mid tahay suuraddani markii sidaa la dha macnaha macno kaletaa jiro ibnu jariir iyo ibnu kathiir ay rajaxayeen oo ah inna haadaada in loo celiyo laga soo bilaabo qad aflaxada qad aflaxa man tazakkaa wadakara sma rabbihi fasallaa bal tu'hiruuna alxayaata addunya waalaakhiratu khayrun waabqa intaasaa waxay ku taallay suxuftii nebi ibraahim iyo nebi muuse ra'yigaasayna rajaxayaan alimaam ibnu jariir abri imam mufasiriin iyo ibnu kaiir labaduba kaasay rajaxayaan mana qad aflaxa xaqiiqe waxaa liibaanay man tazakaa cidda isdahirta oo isnadiifisa qalbigiisa iyo xubnihiisaba nadiifiyo iimaan iyo daaco isku nadiifiya oo wadakara xusay isma rabbihi rabbigii magaciisa xustay xusay oo fasallaa tukaday ama waxaad dhihi kartaa wadakara ay tadakara xusuustay isma rabbihi rabbigii magaciisuu xusuustay fasallaa markaasuu tukaday yani waxa weeye yani markii uu waktigii la gaadhay buu rabbigii cadamadiisi iyo weynankiisa xusuustay in waajibkiisa laga tago ciqaabta ka dhalan kartuu xusuustay fasallaa markaasuu tukaday xusuusta uu ilaahay xusuustay iyo magiciisa baa waxay ku keentay inuu markaa tukado salaada u degdego bal iskaba dhaafe tu'iruuna waxaad dooranaysaan alxayaata noloshii addunyaa ee dhaweyd dhawaanshaha badnayd ee durba dhammaanaysa walxaal baa taa dooranaysaan iyadoo alaakhiratu aakharo khayrun ay tahay mid khayrka badan oo adduunyada ka khayr badan oo wa abqaa joogid iyo baaqinimo badan waxay ka baaqinimo badantao ka joogid badan tahay adduunyadan dhammaanaysa ayadoo aakhara ma dhammaato marka taas joogaysa en dhammaanayni haddana khayr badan taa doorta manaa oo uxisho taa ku dadaala ina hada midkani oo laga soo bilaabo qad aflaxa man tazakaa laga soo bilaabo qad aflaxa man tazakaa ina haadaa kan lu soo sheegay la fi suxufi waraaqihii dhexdoodu ku suganya waraaqihii alulaa ee horreysay suxufi ibraahiima wa muusa muuse iyo ibraahim waraaqahoodiibuu ku suganya waraaqihii hore markii layna yidhi ayaa waraaqo hore waa badan yihin waraaqo horeeyey waa badan yihin waa kuwe soo cadayn uma baha suxufi ibraahiima wa muusa waa bedel oo waxay sii cadaynaysaa waraaqaha horeeye kuwa yihiin waa kuwii muuse iyo ibraahim lagu soo dejiyey waraaqaasi ku horey iyadana waa suura makiyo hal ataaka ma kuu yimi nabi maxamedow sal alay waslam xadiiu lhaashiyati tan daboosha midda daboosha warkeedii ma kuu yimi wujuuhun wejiyaal yowmaidin maalinkaas ay imaanayso khaashicatun tu dullaysan wey caamilatun tu shaqaynaysa wey naasibatun oo dhibaatoonaysa taslaa mid gelaysa weeye naaran naar bay gelaysaa naartaasoo xaamiyatan kulun tusqaa waa la waraabin min caynin il xaggeed baa laga waraabin aaniyatin oo kuleel kulay kulaylkeedu uu yool gaadhay kulaylkeedu meeshii ugu dambaysay u gaadhay laysa ma ahaanin lahum ayaga uma ahaanin wujuuhdaasi tacaamun cunto uma ahaanin iyo quud uma ahaanin ilaa min dariicin geedka dariica la yidhahdo mooye nabaadka dariica la yidhahdo mooye cunto kale ma ay laha laa yusminu yani wax ma wax ma cayiliyo laa yusminu geedkaasi wax ma cayiliyo walaa yugni mana deeqo min juucin gaajana wax kama taro gaajana wax kama daro kama taro cayilna jidhka kuma kordhiyo yani waxa weye suuraddu bilowgeedu waxay ka waramaysaa qiyaamada magacyadeeda mid ka mida wey haashiyadu limaada liannaha taksha alkhalaa'iqa bishadaa'idiha shidooyinkeeda iyo ahwaasheeda iyo dhibaatooyinkeeda ayay khalaa'iqda ku dabooleysaa marka dabooshaa la yidhahdaa daboosho midii dabooleysay khalaa'iqda oo dhibaatooyinkeeda ku daboolayso oo huwinaysay middaa iyada warkeedii ma kuu yimid ma ku soo gaadhay siday wax u dhacayaan isbedelka khalqiga ku imaan doona waxyaabaha qaababka loo qaybsami doono wararkeeda wax ma kaaga yimaade haddaa lagu sheegaya dhegayso su-aasha waxa loo horumarinayo waa lagu baraarujinaya oo dee marka la doonayo in dareenkaaga la soo jeediyo su-aal baa lagugu horumarinaya su-aashii markaad istiraada jawaabteedii bal raadiyo dareenkaaga uu soo jeedsado markaasaa lagu dhiibayaa jawaabtii waatan axwaasheedii wax ka mid a lagu sheegaye wujuuhun wejiyaal yowmaidin maalinkaasi khaashicatun wejiyaal baa la cabiraya waxaase laga wadaa dadkii wejiyada laha dadku laba qaybood bay noqon doonaan qayb waa qaybtan hore qaybna waa qaybta dambe qaybta hore oo ah qaybtii aan rumaysnayn maalinkaa la yimid iyo aakharo iyo dabooshadaasi aan rumaysnayn aan usoo diyaargaroobin oo soo shaqaysanin kuwaasaa la hormariyey kuwii rumaysnaayee usoo shaqaystayna waa la dambaysay wujuuhun wejiyaal yowmaidin khaashicatun baa layidhi way dullaysantahy oo way khushuucsantahy oo hoos bay fiirinaysa oo macnaha waxa weeyaan way roganaysaa oo waxay filanaysaa inay dhibaata ku dhici doonto wejiyo waa khushuucsan yihin caamilatun naasibatun waxa way way shaqaynaysaa wayna ku dhibaatoonaysaa shaqada ay haysana waa ku dhibaatoonaysaa caamilatun naasibatun taa laba tafsiir baa ku jiro culimada qaarkood waxay leeyihin caamilatun naasibatun adduunkiibay ku celinayaan oo waxay leeyihiin adduunkiibay shaqayn jirtay ayadoo adduunkii shaqayn jirtayba haddana maanta camalkeedii waxba ayna ka haynin oo dhibaato iyo cadaab ku jirta caamilatun fi dunya naasibatun fi laakhira bay noqonaysa waana sida macnaha yani waxa weye dadka acmaasha samaynaya sida nasaarado kaleeto laakiin camalkooda uusan maqbuul ka ahayn waxaase ka fiican in la yidhahdo caamilatun naasibatun aakhara laga hadlayaa oo maalin aakhare iyo kaashiya la joogaaye caamilatun naarta dhexeedaday ku shaqaynaysa naasibatun ooy ku dhibaatoonaysaa wey ilan cadaabka dhexdiisa markay ku jiraan halkaa iyadaa shaqooyin adag bay ku qabanayaan shaqooyin lagu cadaabayay qabanayaan shaqooyinkaasay ku rafaadayaan oo ku dhibaatoonayaan macnaha waxay gelaysaa naar kulun bay gelaysaa waxaa la waraabinayaa wejiyadaa iyadaa raggeed dadkeedii baa laga wadaayay il kulaylkeedu uu yool gaadhay xaamiyada aaniyada waxaa la yidhahdaa waa biyaha kulka markay ka gaadhaan meesha ugu dambeeya ayaa la yidhahdaa aaniya biyo kulul il aada u kulul xaggeeda ayaa biyo laga waraabinaya taasi waa cabitaankoodii oo biyaha kulul baa la waraabinayaayo afka markay sii saarayaanba wejiguna waa diirmaya uurku jirtuna gadaal bay ka dhacaysa saas maana walciyaadu billah cuntadooduna waxa weeye laysa lahum طacaamun ila min dariic nabaadka dariic la yidhaahdo baa cunto u ah dariicaasi culimada yani waxay yidhahdaan waa geed xilliga uu qoyan yahay oo guga iyo doogaadana waxaa la yidhahdaa shubruq baa la dhaha shubruq markuu ingego xilliga abaarta iyo diraacdana waxaa la yidhaahdaa dariic baa la yidhahdaa noocaasay u yaqaanaan xijaaziyiintu ama qurayshi u taqaanaan waxay leeyihiin waa nabaad dhulka ka baxa oo qodxa leh saaq uu isku taagana aan lahaynee dhulka isku goglo wey dhulka ayuu isku gogaayo uu ku ballaandhaa kor isuma taago qodaxna wuu leeyahy markuu ingegana waxaa la yidhaahdaa dariic markuu qoyahana shubruq baa la yidhahdaa waana geedaha sunta ah mid ka mida wey geedaha sunta ah mid ka mida wey macana wadaadada soomaalidu qaarba siday dhihi jireenoo qaar waxay dhihi jireen way odhan jireen macnaha waxa way gacandhida gacandhi mataqaanaa qaarkood gacandhi bay dhihi jireen qaarna waxay yidhahdaan geel uu geed uu geelu daaqoo la yidhahdo yamaarug yamaarug oo macnaha waxa wey isagana qodxale adiga waxay waa iska taqriibi iyo uu soo dhaweynoo geedihii wadaadadeenu yaqaananba iskaga fasireen laakiin geedka uu yahay xaqiiqatan lama garan karo saas maana waa geed laakiin tilmaantaa lewe geed dhulka ku fida oo dhulka isku gogla qodaxna leh markuu qoyan yahayna magacaasay u yaqaaneen markuu ingegana magacaasay u yaqaaneen haddana geedaha sunta le ah geed noocaas w maana geedkaasaa la cunsiinaya cuntadoodu waa geedka geedkaasi cayil ma bixiyo oo jidhka ma cayiliyo gaajo xaggeedana wax kama taro cuntada maxaa loo cunaa cuntada waxaa loo cunaa gaajo iyo baahi ku haysta inay kaa tirto oy kaa bixiso waa mid talabaad inay jidhkaaga cayil geliso bal jidhka ay nafaqo iyo dheef gelisana waa loo cunaa labadaa midna male waa geed sun a marka geedkaasaa cunto u ah cabitaankooduna waa kaa laga soo sheekeeyey culimada tafsiirka qaar ka mid a waxay leeyiin geedkan dariica hadda laleeyahay waa zaquumkaan soo marnay sidaasay qaarkood odhanayna wallahu aclam bisawaab hal ataaka ma kuu yimid nebi maxamedow ama cidda lala hadlayo xadiidu lghaashiyati tan daboosha ee khalqiga daboosha warkeedii ma kuu sheekadii wujuhu wajiya hadda lagu siinayo ma imaani kartay khaashacatun tudullaysa caamilatun mid shaqaynaysa wey oo naarta dhediyaabka dhexdiisay ku shaqaynaysa shaqooyin adag baa loo dhiibaya naasibatun oo dhaqso shaqadii haysana ku dhibanaysa ku rafaysa tasli waxay gelaysa naara malaysa ama wujuudnaara naar galaysa naartaasoo xaamiyatan kulul tusa waa la waabin ama wujuudaa tusqaa laabin min cayn il xaggeeda laga waraabinaya il durduraysa ishaas aliyatin kulaylkeedu yool gaadhay kulaylkeedu uu yoolkiiyo meeshuu ugu dambaysay gaadhay kulka ka gaadhay ishaasaa laga waraabinaya laysa ma ahaanin lahum ayaga uma ahaanin wujuuhdaasi طacaamun quud uma ahaanin ilaa min dariicin ilaa min dariicin xaal uu dariic xaggiisa ka ahaaday mooye quudkaasi ilaa dariic inuu ka ahaaday mooye cunto kaleeta iyo quud kale ma ay lahaa nabaadka dariica la yidhaahdo ee sunta ah laa yusminu nabaadkaasi laa yusminu wax ma cayiliyo walaa yugniyu mana deeqo oo ma taro min juucin gaajo xaggeedana wax kama deeqo wax kama taro wujuuhun wejiyaani yowmaidin maalinkaasi naacimatun wey kuwaasi waa wejiyadii habaarka qabay ee la keri waaye wey kuwii adduunka aakharada rumaysnaa ee maalintaa rumaysnaayo soo diyaargarooba waa kuwan wujuuhun wejiyaalna yowmaidin maalintaasi naacimatun tu nicmaysan wey lisacyihaa camalkeediina raadiyatun tuka raalli awey way u bogsan tahay fii jannatin janno dhexdeeday ku sugan tahay wejiyadaasi jannadaasoo caaliyatin sarraysa laa tasmacu maqli mayso wujuuhdaasi fiihaa jannada dhexeeda maqli mayso laaqiyatan kelimatan laaqiyatan wey kelimo laqwiyo oon macno lahayn oo saaqit ah maqli mayso fiihaa dhexdeeda waxa ahaaday jannadaa dhexdeeda waxa ahaaday caynun ilbaa ahaatay jaariyatun oo durdurayso socota fiihaa jannada dhexeeda waxa ahaaday suruurun sariiro marfuucatun oo la kor yeelay iyo wa akwaabun koobab mawduucatun oo la dhigay oo la dedejiyey la dhigay oo la dedejiyey yani waxa wey la dhigdhigay iyo wa namaariqu barkimo masfuufatun oo la safsafay iyo wa zaraabiyu qadiifadooyin qadiifado ama sijaayado mabsuusatun oo la firdhiyey intaasa jannada dhexeeda ah wejiyadani waa wejiyadii soo shaqaystay leanna ninkii shaqaystay waa inuu goosto midhihii shaqadiisii iyo beertuu beerto waa inuu midhaheedii goosto wey ninkii aan shaqaysanin oon beer beeraninna waa inuu qado qaacidadu waa saas wejiyadii soo shaqaystay maalinkaa way nicmaysan yihiinoo barwaaqaday ku jiraani wejiguuba ka muuqdaaba barwaaqa iyo waxay ku jiraan khayr iyo nicmay ku dhex jiraan camalkay soo shaqaysteenna raalli bay ka yihiino waxaa laga wadaa camalkii iyo shaqaday soo qabteen markay fiiriyaan diiwaankii ka arkaan ay yani wax weeyaan u fiirsadaan way u bogayaan maxaa yeelay camalkaagii oo iimaan iyo tawxiid iyo sunna raac iyo waajibaad gudasho iyo xaaraamtoo laga fogaado camalkii markay aragtay iyo midhaha ay ku heshay waa u bogaysaa lisacyiha raadiyatun meesha gaalka iyo munaafiq iyo dadka xunxun camalkoodii ay u cadhoonayaan oy u xanaaqayaan ayagu camalkoodii bay raalli ku yihin oy u bogayaan macnaha wujuuhdaasi janno dhexdeeday ku sugan yihin jannaduna waa sarraysaa sarrayntaasi makaanan wa qadarow makaanan wa miqdaarow xagga boos ahaanna waa sarraysaa wey jannadu saqfiga carshiga carshiga oo makhluuqaadka ugu sarreeya ayaa macna waxaan ilaa ayaa macnaha wax wey jannada ku xigta sanqaadkiisa soke jannadu halkaasi ku sarraysaa waa sarraysaa toddobada samaa la dhaafaya waa xagga makaanka miqdaarka iyo wanaagga iyo xagga sharafkana jannadaasi waa ku sarraysaa jannada markay galaan jannada dhexeeda maqli ay maayaan yani waxa weeye wax laqwi maqli maayo laaqiyadu waxa weeye nafsun laaqiyatun waad dhihi karta nafsun nafsan maqli maayaan laaqiyatan oon hadal laqwiya ku hadasha hadal laqwiya ku hadlaysa ama kelimatan maqli maayaan laaqiyatan oo laqwiya kelimad laqwiya laqwiga waa kaan soo marnay yani waxa waa hadalka xun ee cantarabaqashka ah ee aan faa'iidada lahayn cayda iyo aflagaadada iyo wixii lamid oo dhegtu dhibsanayso ma maqla dhagahooda waxa waa laga ilaaliyaa dhagahooda ayaa waxaa laga ilaaliya jannada dhexeeda waxaa ahaaday ilo durduraya caynintu waa jinsi baa laga wadaa ilo durduraya ayaa jannada dhexeeda waxaa jannada dhexeeda sariiro la kor yeelay sariiro la kor yeelayo jirmigooduna waa sarreeyaa waa qara weyihiin miqdaarkooduna waa sarreeyaayoo kor bay u yaallaan wey macnaha meel saro wey sariirahaasaa dhexdeeda waxaa sariir yani jannada dhexeeda koobab la dhigdhigay mawduuca la dhigdhigay oo iska diyaarsan uma baana koobka inaad adigu ku rafaado oo soo dhaqato oo soo hagaajisato oo wax kusoo shubato waaba iska diyaarsan yahay ilahaas iyo meel walbaa koobabkaa la dhigay jannada waxaa dhexdeeda ah wanamaariqu barkimo masfuufatun oo la safsafay barkimo habaysan wax isku dhex qulban oo isku dhex daadsan oo nidaam darro u yaalla maaha sariiruhu yani waxa wey barkimuhu waa habaysan yihin oo waa safsafan yihiin haddaad shiqilka dhiganayso haddaad yani dhabarka ku tiirsanayso haddaad macnaha wax weeyaan ku dangiigsanayso hawl adiga ku talo waa safan yihiinoo dhinacaad isu dhigtaba waa ku waa ku yaallaa way macna wazaraabiyu mabsuuta zaraabida ayadana waxaa la yidhahdaa qadiifadaha qadiifadaha ama waxaynu naqaano sijaayadaha ama roogaga dhulka lagu goglaa la yidhahdaa zaraabida yani waxa weye waa meeshay ku soconayeen meeshay cagtoodu qabanaysana sijaayado iyo qadiifadaa laga buuxiyey adiga arkayo marka hadda maala madaxda lasoo dhaweynayo madaxda iyo hotelada qaaligaa iyo yani marka lasoo dhaweynayo waxaa loo goglaa qadiifado ama sijaayado aada u dhallalaayo qurux badan baa loo goglaa jannada waxaa ku goglan qadiifado jannaa ku goglan maaha qadiifadana adduunyada foosha cun maaha waxaan markaas dhalalaalahayo kuwa marka loo fiiriyo waxba maaha sooma kuwaasaa ku goglan oo waa meesha lugtu qabanaysa wey macnaha allah subxaana wa tacala wuxuu leey marka jannadaasay wujuuhdaasi gelaysaa bal u fiirsa marka shataana maa bayna almanzilatayn bal labada boos say u kala fog yihiin fiir kuwii hore iyo kuwan say u kala fog yihiin bal adigu u fiirso wujuuhun wajiyaal yowmaidin maalinkaa isagaa naacimatun tu macnaha waxa weeye nicmaysan wey lisacyihaa camalkeedii ay adduunka kusoo samaysayna raadiyatun tuka raalli awe tu raalli ka awe way ku qanacsan tahayoo way u bogsan tahay fii jannatin janno dhexdeeday ku sugan tahay caaliyatin oo sarraysa laa tasmacu maqli mayso fiiha jannada dhexeeda laaqiyatan kelimatan maqli mayso kelimadaasoo laaqiyatan laqwi ah ama nafsan naf maqli mayso naftaasoo laaqiyatan laqwi ku hadlaysa waxaantana baqashay hadalan macnalayn ku hadlaysa macna dhegtoodaa laga ilaalinaya waxay dhibsato fiiha jannada dhexeeda waxaa ahaaday caynun il baa ahaatay ilo durdura caynun ila ayaa ahaaday jaariyatun oo socdoo durduray fiiha jannada dhexeeda waxaa ahaaday suruurun sariyo marfuucatun oo la kor yeelay wa akwaabun iyo koobab mawduucatun oo la dhigay oo yani waxa weye la daadiyey wa namaariqu iyo barkimo masfuufatun oo la safsafay oo la habeeyey oo la nadaamiyey wa zaraabiyo iyo yani qadiifado ama roogag mabsuusatun oo la firdhiyey oo jannada lagu firdhiyey oo lagu dul soconayo afalaa yanduruuna ila ibili kayfa khuliqat alla subxaana wa tacaala inuu awoodo kuwaana inuu cadaab geeyo kuwana uu janno geeyo qiyaamadaana uu keeno markhaatigeeda ma rabtaan taa inuu awood u leeyahay markhaati ma rabtaan afalaa yanduruuna miyayna fiirinaynin ila libili geela xaggiisii miyayna fiirinaynin kayfa sidee baa khuliqat loo abuuray wa ila asamaai samada xaggeedu miyayna fiirinaynin kayfa sidee baa ruficat loo kor yeelay wa ila aljibaali buurihii xaggooda miyayna fiirinaynin kayfa sidee baa nusibat loo tataagay ha wa ila al ardi dhulka xaggiisa miyayna fiirinaynin kayfa sideebaa sutixat loo fidiyey macnaheedu waxa weeye allah subxaana wa tacaala taa inuu awoodi karo markhaatigeeda waxa weeye bal geela fiiriya geela iyo sida loo abuuray fiiriya geel waa makhluuq cajiibo abuurkiisuna waa cajiib markaad u fiirsato sifaadkiisuna waa cajiib yani xayawaanaadka kale oo dhan wax badan buu kaga gedisan yahay ama qaab abuureedkiisa ha noqdo ama ha noqdo adkaysigiisa ama ha noqdo tilmaamo fara badanoo lala wadaagin oo xayawaanaad badan ayna la wadaagin oo xoolaha intooda kale uu kaga gedisan yahay geela sida loo abuuray miyaad fiirisaan allahaa geela saa u abuuray cajabta badan sancada cajabta badan ku sameeyey dee wuu awoodaa intaynu soo sheegnay iyo ka badanba sooma wax walba waa karaan miyayna fiirinaynin samada iyo sida loo koryeelay bal samadan sidan u dhisan fiiri ee haddana wax tiiroo haya uusan jirin adiga markaad buul yar inaad dhista u baahan tahay laabudda waa inaad tiir geliso waa inaad udub geliso la-aantii ma socon waa soo dumaya bal samadan sidan u ballaadhanee haddana wax tiir ah isagoo uusan haynin sidan u dhisan ee saanqaafka ahee dusheenna ku dhisan bal u fiirso sida loo kor yeelay waxay kutusaysaa allaha awoodaa leh inuu tanna samayn karay miyayna fiirinaynin buuraha iyo sida loo taagtaagay xaggay ka taagan tahay xaggay ka taagan tahay dhulka iyo sida loo fidiy adiga garo oo yani carabtu inta badan yani geel bay dhaqan jireen geel bay dhaqan jireen waxaa markaa yani lagu jeedinayaa neefkii uu saarnaa warba geela aada saarantaha fiiri baa laleeyahay kor haddaad fiiriso cirkii baa ka xig hoos hadduu fiiriyo dhulkii baa ka xig hortiisa hadduu fiiriyo bowrihii baa ka muuqda bal intan agagaarkaaga ka muuqata fiiriyo duruus kala bax baa laleeyahay makhluuqaadkan haddaad adiga si fiican taad gooni u baxdo aada si fiican aada yani waxa weeyaan u fiiriso ood u dhuuxdo waxaa kaaga soo baxaya duruus markii hore aan kuu muuqanin wax aan caadi ahayn baa kaaga soo baxay maana afalaa yanduruuna miyaynan fiirinaynin ilaalibili geela xaggiisa miyaynan fiirinaynin kayfa sideeba khuliqat loo abuuray wa ila asamaai samada xaggeeda miyaynan fiirinaynin kayfa sideebaa ruficat loo koryeelay samadan wa ila aljibaali buuraha xaggooda miyayna fiirinaynin kayfa sidee baa musibat loo taagay wa ila alardi dhulka xaggiisa miyayna fiirinaynin kayfa sidee baa sutixat loo fidiyey bal dhulkani si u fidsanya fiir dhulku waa fidsanya isma diidayso dhulku waa banooni oo kale iyo wuu fidsanya wax isdiidaya maaha maxaa yeelay shaygu haba duubnaade ee markuu aada u wen yahay sidii wax fidsanoo kale u ka dhigan yahay marka way fidsan tahayoo hortaada mar walba waxay kasii muuqataa ayadoo fidsan laakiin weynideeda unbaad u dareemi laadahay wareegsanideed way wareegsanta waa sida banoonigoo kale wey taana markhaati waxaa haddaad si kasta u socoto si kasta meel qar ah oo dhulku ku dhammaado gaari maysa ila shaygu hadduu fidsan yahay qar uu ku dhamaado in la tago sooma oo marka ama laga soo noqdo ama laga dhaco ma jirto marka haddaad wareegto saaad u socoto u socoto u socoto khadkaasaad u haysato meeshaad ka tagtay unbaad kusoo noqon marka taasi xaqiiqa wey xaqiiqa biyo kama dhibcaan way udaayada macana marka sadxiga fidinta dhulka la fidiyo qur-aanku sheegayo iyo duubnida ay duuban tahay wax isdiidaya ma aha saas wey macana fadakir inamaa anta mudakirun fadakir waani baa layidhi nabi maxamedow dadka waani inamaa anta adigu mudakirun waaniye unbaa tahay lasta ma tihid bimusaytirin ku la salliday calayhim korkooda ku lagu salliday ma tihid ilaa man ilaa laakiinse istinaha waxa weeyaan waa munqaic ilaa laakiinse man ciddii tawallaa jeedsada oo iimaanka ka jeedsada oo wa kafara kufriyaay fayucadibuhu wuxuu cadaabayaa allahu alla wuu cadaabi alcadaaba cadaabkii buu cadaabayaa alakbara ee ugu weynaa cadaabkii cadaabyada ugu weynaa buu cadaabayaa ina ilaynaa xagga naga ayuu iyaab iyaabahum noqodkoodu ahaaday uma kadibna ina calaynaa korka nagu ahaaday xisaabahum xisaabintooda intaa markii loo sheegay oo aakhare loonooga sheekeeyey sida loo qaybsami doono makhluuqaadkan iyo wixii laga faaidaysan lahaa laynoo jeediyo bale makhluuqaadkan fiiriya laynay dad baan intaa midna waxba ku qaadanayna nabigaa sal alay slam marka la leeyahay kuwa waxba ha isku dhigin kuwa noocaas oo kale ha isku rabaadin adigu waani waaniye unbaa tahay xilka ku saara waa inaad waanisad wax u sheegto ood u caqli celiso laakiin ma tihid lasta calayhim bimusaytirin mid lagu salliday oo qasbayo iimaanka qasab qalbigooda ku gelinaya ma tihid ma anta calayhim bijabbaar mid qasbid badan ma tihidoo inaad qasabto ood ku sallidanto iimaanka inay qaataan ood ku qasabto ama qasab ku geliso hawl kuu taalama laguma dig laguma sallidin ee waxaa laguu diray inaad waaniso ood u caqli celiso laakiin ciddii jeesato markii loo caqli celiyo wax loo sheego kufridoo la kari waayaay alla wuxuu ballan qaadayaa inuu cadaabayo cadaabka ugu weyn cadaabka ugu weyn waa midka aakharaw cadaabka yarna waa midka adduunka laysmarinayo midka qabriga laysmarinayo waa cadaab yar midka ugu weyni badanna waa midka qiyaamada iyo aakhare laysmarin doono man rabbi wuxuu leehy subxaana watacaala xagga naga ayuu ahaaday noqodkoodu oo meel kaley u noqonayaan ma jiro kadibna korka naga ayuu ahaaday xisaabintoodu annaga ayaa xisaabinayna bu rabbi yhi subxana watacala xadiid axmed baa jira nabigu uri sal lay waslam alaa alaa kullukum yadkhulu janata ila man sharada cala allah shiraada albaciiri cala ahlihi bu nabi uri sal lay kulligiin jannadaad gelaysaan bu nabi uri sal lay ilaa ruux ilaahay ka cararay sida neefka geeli uu dadkiisa uga cararo kaleeto sidaasoo kale ruux ilaahay uga cararay mooye kulligiin jannadaad gelaysa hadda adaad adigu ilaahay ka carar oo jeedsatoo lagu kari waayo oo si walba inta lagaaga daba yimaado oo lagaa soo daba ordo oo rasuul lagaa soo daba diro oo kitaab laguu soo dejiyo adigu uun car aad kasii qaado hadda markaas inaad naar gelaysa waa qasa markaa kaa unbaa naar geli laakiin ruuxii soo noqdo ilaahay subxaana watacaala ka amar qaataay maya xadiid abu hurayra isaga jira bukhaari iyo muslim ay soo saareen oo nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh uu yihi umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquluu laa ilaha illa allah waxaa lay amray dadka inaan la dagaalamo ilaa ay laa ilaha illa allahu ka yidhaahdaan laa ilaaha ila allahu markay yidhaahdaanna dhiiggoodiiyo xoolahooda waa iga ilaaliyeen dhiiggoodiiyo xoolahooda way iga ilaaliyeen ila bixaqi lislaam wa xisaabuhum cala allah kadibna wuxuu aqriyey ina ilayna iyaabahum uma ina calayna xisaabahum soo ma jeed xisaabta ilahay baa le subxana watacala rasuulku xisaabiye maaha waxa dadka u qarsoon iyo camalkooda abaalgud in laga siiyo nebi maxamed uma taalla salawatu rabbi waslamu caleyh cid kaleetana uma taalla yay u taalla ilahay baa iskale mida iyadaa subxana watacala saas wey macana fadakir waani baa layidhi nebi maxamed oo dadka waani u caqli celi inamaa anta adigu mudakirun waaniye unbaa tahay lasta ma tihid bimusaytirin ku la salliday ma tihid calayhim korkooda lagu salliday oo iimaanka inaad ku qasabto lagu salliday a qasbe ma tihid ilaa laakiinse man ruuxii tawallaa jeedsada oo wa kafara kufriya fayucadibuhu wuu cadaabi hu isaga allahu alle wuu cadaabi alcadaaba cadaabkiibuu cadaabi alakbara ee ugu weynaa cadaabyada ina ilaynaa xagga naga ayuu ahaaday iyaabuhum noqodkoodu oo meel kale aadi maayaan lumi maayaan caradana ku baabi'i maayaan saana ku dhamaan mayan naga noo soo noqonaya uma kadibna ina calaynaa korka naga ayuu haday xisaabahum xisaabtooda xilka xisaabintooda anagaa isa saarnayo anuu isaaran yahay bu rabbi ihi subxana watacala suurat lfajri wlfajri walayaali lcashri wshafci wlwatri wllayli idaa yasr waxaa lagu bilaabayaa iyadana rabbi subxaana watacaala inuu addoommada la keri layahay oo kuwii nabiga la dagaalamayay kuwa la midka waqti walba jooga inuu alla subxaana watacala uu cadaabayo inuu cadaabayo oo cadaabkoodu qoran yahay taasaa lagu dhaaranaya walfajri baan ku dhaartay bu rabbi subxana watacaala fajrkii baan ku dhaartay waa subaxdii waabarkaan ku dhaartay iyo walayaalin habeenaan ku dhaartay cashirin oo toban ah washafci baan ku dhaartay washafci dhabalka ayaan ku dhaartay iyo wlwat iyo walwatri iyo kisiga wallayli habeenkii baan ku dhaartay idaa goortii yasri uu tago oo guuro guureeyo hal fii dalika arrinkaa dhexdiisa ma yahay qasamun shay lagu dhaarto lidii xijirin ku caqli u saaxiiba loogu dhaarto sababtu waa haae latucadabunna wy mana sababtu wa taa waa laydin cadaabiyo waa laydin cadaabi waxaad wadan hadaad joogtin weydaan jawaabtu inay saa tahay waxaa kutusaya alam tara kayfa facala rabbuka bicaad ilan mar walba jawaabta waxaa laga qaataa hadday go-an tahay dilaala kutusaysaa jirta dilaaladu waxa weeyaan waa aayaadka ka dambeeya jawaabta ee qasamka markaaba ka dambeeya macnaha saas weyaan marka yani waxa weeye fajarka garanaya waa waabarka walayaalin cashrin taasi intaasoo tafsiir baa ku jira tafsiirka u fiican ee loo badan yahay waxa weeyaan in la yidhahdo habeenadaa tobanka ah waa tobanka habeen ee bisha carafo u horeeya wey bisha dilxije la yidhahdo ama carafo la yidhahdo waana tobanka habeene nabigu yihi sal lla alay waslam maa min ayaamin alcamalu saalixu fiihinna yani ma jiro maalmo camal saalix oo la sameeyo uu ka khayr badan yahay tobanka bisha dilxija u horeysa markaasaa waxaa la yidhi nebi ilaahayow ma xataa ruuxii jihaad u baxa xataa ruuxii jihaada markaasaa nabigu wuxu uhi sal alay waslam xataa ruuxii jihaad oo naftiisi iyo xoolihiisaba geeyey allahuma ruuxii intuu dagaal tago oo fudhinta tago oo jihaado oo meelaha khatarta a naftiisa geliya markaa aan nafna la soo noqonin xoolana la soo noqonin mooye kaa unbaa la ajir oo gaari kara buu nabigu uri salawatu rabbi waslamu caleyh camalka maalmaha la sameeyo tobanka bisha dilxija u horeysa sababtu waxa weeye maalmaha waxaa kulma acmaasha khayrkao dhan baa isu timaada sadaqadii soonkii xajkii salaadii tawxiidkii kulli wixii camal ahaa o dhan baa meesha isugu imaanaya khayr oo dhan baa maalmaha la gudanaya maana waa maalmaha acmaasha xajka intooda badan ay dhacaanoo maalinta tobnaad baa kamid oo yawma alxaji alabar maalintii carafaa ka mid oo maalinta sagaalaad ah soo ma jeedin marka waxa weeyaan walayaali cashri tobanka bisha carafa u horeeya oo fadli dheeraada ilaahay wuxuu ugu dhaaranayo wax kale ma aha mudnaan bay leeyihi maalmahaasi waa maalmo khayr badan waa maalmo laga faaidaysto maalmo la deganaalo wey maalmo ilaahay camal khayra loogu dhawaado ajir badan laga helo wey habeenadaasaan ku dhaartay bu rabbi subxana watacala waxay culimadu leeyihiin aayaddu layaali bay tihi xadiidkuna wuxuu yidhi ayaam buu cabiray waxaa laga wadaa marka habeenadii iyo maalmahoodiioo wada socda taasaa laga wadaa macnaha shafciga iyo watrigana isagana khilaafaad badan baa ku jira laakiin khilaafku wuxuu isugu soo aroosanayaa sida ibnuqayim uu leeyahy cali raxma waxaa laba mid ka mid ka mid a loodhanaya shafciga horta waxaa la yidhahdaa lamaanaha wax kastoo isku lamaan shafci baa la yidhahda watrigana waxaa la yidhaahdaa wixii aan lamaano ahayne kisi ee goonidiisa u taagan tirada waxay u qaybsantaa wax kastoo jira shafci iyo watri buu qaybsamaa shafciga waxaa la yidhahdaa waa tirada qaybsami karto laba u qaybsami karto waxaa soo gelaysa labadii afartii lixdii sideedii tobankii shafci baa la yidhahda watrigana waxaa la yidhahdaa waa tirada aan qaybsami karin oo laba u qaybsami karin sida maalan halkoo kaleeto saddexda shanta toddobada sagaalka kow iyo tobanka tiradaana waxaa la yidhahdaa watri baa la yidhahda marka waa dhabal iyo kisi meeshaynu ka dhijina maana marka la geray middaa iyada oo shafciga iyo watriga aslu luqa garanaya laakiin hadda maxaa laga wadaa tafaasiir far badan baa ku jira khilaaf badan baa ku jira laakiin wuxuu kusoo urursanayaa in la yidhahdo shafciga iyo watriga makhluuqaadka in laga wado way suroobi kartaa oo markaa waxay noqonaysaa makhluuqaadka iyo waxyaalaha ilaahay addoommada amray daacooyin ha noqdo ilaahay na amray makhluuqaad la abuuray ha noqdo kulligood waxay u qaybsamaan mid kisi ah oo wax ku lamaan uusan jirin iyo mid lagu lamaan yahay oo yani waxa wey shafci ah makhluuq oo dhan baa marka soo wada gelaya leanna mashfuuca makhluuqaadku ama waa shafci ama waa watri wey maanaa taasi waa tafsiir waxaa kaloo tafsiir labaada in la yidhahdo shafcigu waa makhluuqa watarkuna waa allah ina allaha witrun yuxibu lwatra soomay ilahay waa witri witrkuna jecel rabbi subxana watacaala marka alwalwatri waa allah shafciguna waa khalqi wa min kulli shayin khalaqnaa zawjayn makhluuqaadku waa lamaanayaal oo mid walba mid baa ku lamaan allana subxaana wa tacaala waa keligii oo lamaano male washafci marka makhluuqaadkii o dhan in laga dhigo walwatrina allah laga dhigo oo makhluuq iyo khaaliqba waa lagu wada dhaartay marka taana waa suuroobi karaysa alla naftiisana waa ku dhaaranaya makhluuqana waa ku dhaaranaya labadaasay kusoo ururayaan laakiin tafaasiir fara badan baa ku jirta macana habeenkii baan ku dhaartay buu rabbi subxaana wa tacaala idaa yasri markuu guureeyo guuraynta waxaa laga wadaa xilli dambe markuu daba jeediyo uu sii socdo tago ayaa laga wadaa macana intaan jawaabtii laynoo sheegin baa jumlo meeshaa la soo geliya waxaa la yidhi arrimaha hadda la sheegay waa su-aala idinkaa laydin weydiine shay lagu dhaarto oo mid caqli u saaxiiba loogu dhaarto ma ku sugan yahay jawaabtu waa ha bal u fiirsa adugu yani waagu markuu baryayo waa aayad iyo mucjizo caje badan wey habeenadaasi tobanka ah waa shay caje badan wey watriga iyo shafcigu waa shay caje badan wey habeenku markuu daba jeediyo tago waa shay cajo badan wey intoodaasiba waa makhluuqaad waaweyn oo cajo badan oo ruuxii waxgarada loogu dhaaran karayo ruuxii caqlina waa loogu dhaaran karaa hal fii dalika qasamun lidii xijrin xijrigu waa caqliga xijri waxaa caqliga loo yidhi leanna ruuxa wuxuu u diidaa saaxiibkiisa meelo xunxun inuu galgalo waxaan loo baahnayn inuu ku dhaco oo lugta la galo ayuu caqligu u diidaa wuu ka reebaa wuu ka celiyaa saasaa xijri loogu magacaabo caqliga macna nuhyana waa la yidhaha waa kaan soo maray liuli nuha waa jamcu nuhya yani waxa weye nuhyadana waxaa la yidhahda waa reebidda iyaduna leanna caqligu dadka xumaantuu ka reebaa oo ruuxu ruuxuu caqli dhaabo ayuu xumaanta ka fogay intaa markii lagu dhaartay muxuu yahay shayga laynoogu dhaaranayo latucadibunna latucadabunna waa laydin cadaabi oo waa laydin cadaabi hadaad jooji weyda waxaad wadaan waa laydin cadaabi walfajri baan ku dhaartay waaga berigiisaan ku dhaartay buu rabbi yidhi iyo walayaalin habeyno cashirin oo toban ah washafci baan ku dhaartay yani waxa weeye lamaanaha lamaanahan ku dhaartay ama tirada buuxda kolbadaa doonte walwatri iyo kisigan ku dhaartay ama tirada dhimanen qaybsamaynin baan ku dhaartay iyo walleyli habeenkii baan ku dhaartay idaa goortii yasri uu guureeyo ee hal fii dalika arrinkaa dhexdiisa ma yahay qasamun shay lagu dhaarto lidii xijrin ku caqli u saaxiiba loogu dhaarto haae he latucadabunna in laydin cadaabina waaka haddaad jooji weydaan waxaad wadaan waa laydin halaagiyo waa laydin cadaabi in laydin cadaabina horay baa kuwo sidiinoo kala yeelay loo cadaabo loo baabi'iyey alam tara miyaadan arkaynin kayfa sidee buu facala sameeyey rabbuka rabbigaa bicaadin caad see buu ku falay irama iram ahaa a irama iram ahaa daatilcimaadi caadkii daatilcimaadi tiirarka u saaxiibka ah allatii qabiiladaasoo lam yukhlaq aan la abuurin miluhaa mid la mida fi lbilaadi aan bilaadaba lagu abuurinba wahamuudo reer hamuud siduu ku falay kayfa facala rabbuka bicaadin bay ku cadsantahy bicaadin wa bihamuudo wey iyo reer hamuud siduu ku falay miyaadan arkin alladiina hamuudkaasoo jaabuu gooyey assakra dhagixii sallaxa ahaa bilwaadi xaal uu toga ku sugan yahay waadi lqura ama bilwaadi xaal ay toga ku sugan yihiin oo meeshaa ay degan yihiin wa fircawna iyo fircoon siduu ku falay miyaadan miyaadan arkin fircoonkii dil awtaadi dhakowyada u saaxiibka ah dhakowyada uu dadka ku ciqaaba lahaan jiray alladiina kuwaasoo dhammaantood isku dar alladiina kuwaasoo dhaqow qooqay fi lbilaadi bilaada dhexdeeda ku qooqay oo fa aktaruu badiyey fiiha bilaada dhexdeeda alfasaada fasaadka ku badiyey fasaba wuxuu ku shubay calayhim korkooda korkooda rabbuka rabbigaa wuxuu ku subay sawta cadaabin cadaab shaabuuggii cadaab shaabuuggii buu alla ku shubay oo macnaha wax way aan kala go' lahayn ina rabbaka rabbigaa labilmirsaadi cimilgal mid u saaxiiba wey ama dabagal mid uu saaxiiba idin ilaalinayo yani waxa weeyaan idin sugayo in lays cadaabayo haddii la joojin waayo gaalnimada iyo la dagaalanka rususha iyo xaqa ayaa miisaal lo keeno waxaa la yidhi miyaadan arag siduu rabbigaa ku sameeyey ree caad caadkii iram ahaa caadkaa laba noqolo ah caad dambe iyo caad horaa jira waa kaan soo marnay caadani lula caadani lula waa caadu iram wey caad ibnu iram wey caad kaleoo ka dambaysaa jirto ma reer tamuud ba ma qolo kalaa caadka laga hadlaye rabbi uu halkan ku sheegayo waa nimanka iyaga wey waana qoladii loo diray nebi huud calayhi salaam waa nagii soo marnay niman xoog xoog badan bay ahayd oo awood sheegtay fa ama caadun fastakbaruu fi lardi bigayri lxaqi wa qaluu man ashaddu mina quwatan yaa naga xoog badan bay ilaahana loogu hanjabahay waxbuu idinka qaban laye ma wax laga xoog badan baaba jira annaga nimanka halkaa gaahay bay maana daatilcimaadi tiirarka u saaxiibka ah tiirarka waxaa laga wadaa sida raajixa tafaasiir badan baa ku jire laakiin waxaa laga wadaa nimanku reer guuraa bay ahaayeen tiirar marka waxay wadan jireen aada u dheer dheero ay guryaha ku dhistaan cimaadku waa tiirarkay guryaha ku dhisanayaan maxaa yeele maadaama iyagu ay waaweyn yihiin tiirarkay guryaha ku dhisanayaanna waa tiirar waaweyn marka tiirarka u saaxiibkaayo waa reer guuraa oo tiirarkaasay la tegayaanoo hadhowba guryaha ku dhisanayaanoo tiirarka u saaxiibkaayo sidaa in la yidhahda fiican waa sida ibnu jariir iyo ibnu kaiir ba ay rajacayaan macna qabiiladaasoo iyagoo kaleba aan bilaadan lagu abuurin bu rabbi subxana watacala xoogooda iyo tabartooda iyo awoodooda ayaga wax la mida dhulkaba laguma abuurinba saas bilaada laguma abuurin wax iyaga lamida iyo reer tamuud siduu alla ku sameeyey reer tamuudkaana waxay ahayeen nimankii iyagana xoogooda sallaxa dhagaxa sallaxa aggooyey jaabu sakrada waxaa laga wadaa yani waxaa laga wadaa dhagaxa ayay goyn jireeno dhagaxa ayay xordi jireen ama way qodi jireen markaasay guri ka samaysan jireen buur dhan ama dhagax sallaxoo meel yaalla intay u yimaadaan meesha innaga dhagaxa intaan burburino oon dhagaxyaal yar yara ka dhigno marka aan ka dhigno buliketi lagu dhiso guriga oo halkaa aan guri kala soo baxno ayagu dhagaxa intay u yimaadaan bay aayar xordahayaan way xordayaan aayar way qodayaan guri qolol kale le umay ka samaysanayaan dhagaxii dhamaay meesha yaalla jaabu sakra saasaa laga wadaayo dhagaxay dhagaxyaantay goyn jireen oo xordi jireen markaasay guryo ka samaysan jireen niman awoodooda halkaa gaadhibahay macana bilwaadina waxaa laga wadaa ama waxaad ka xaalaysaa sakrada ka xeleen oo waxaad tidhaahdaa bilwaadi toga kusugnaa dhagixii toga yaalay ama ayaga laftooda ka xaaleeyo tog bay deganaayeenoo meesha la yidhahdo waadi lqura waa meel hadda lafteeda waadi lqura baa la yidhahdaa oo marka loo socdo khaybar loo socdo madiine laga tago waa kii nabigu sii maray salawatu rabbi waslamu caleyh meeshaasay degi jireen oo deegaan u ahayd halkaasay marka deganaayeen fircoon siduu ku sameeyey fircoonkii dil awtaadi dhakowyada u saaxiibka ah awtaadda waa kaan soo baranay yani waxa weeyaan waa yani qoryaha yaryarka ah ee ee teendhooyinka haya ama haragga marka la warayo afarta dhinac lagaga dhuftaa la yidhahda yani waa jamcu watad isagaa wuxuu lahaan jiray qoryo noocaasoo kale ama biro noocaas oo kalea oo dadka markuu ciqaabayo intuu dhulka seexiyo ayuu afarta adin buu kaga dhakawinaya ruuxiyo sidaa u daldalanoo dhulka yaalla dhagax weyn inta lasoo qaataa madaxa lagaga bashaaqaya dil awtaadi ninkiisaa wax u ciqaabi jiray ama dil awtaadi ay dil junuudi ciidamada u saaxiibkaa baa la dhihi kara fircoonkii ciidamada u saaxiibka ahayo ciidamadiisiibaa waxaa laga dhigay sidii dhakawyo maxaa yeelay dhakowgu siduu u xoojiyo oo u celiyo oo uu u taageero shayga uu hayo ayay ciidamadiisu isagana u taageerayaan oo mulkigiisa u celinayaan oo dhakawyo u yihiin macna taana waa la dhihi karaya macna ummadaha saddexda waa reecad reer samuud iyo fircawn way qooqeen oo bilaaday ku qooqeen markaasay fasaad ka badiyeen shirki iyo macaasi iyo dulmi bay ka badiyeen allah subxaana wa tacala korkooda wuxuu ku shubay cadaabkii shaabuugga ahaa cadaab shaabuugga sawdka waxaa la yidhahdaa shaabuugga la yidhahda lakin hadda waxaa laga wadaa cadaab aan kala go lahayn sida shaabuubku uusan u kala go cadaab aan kala go-ayn shubmaya ayuu ilahi kusii daayay subxana wa tacala rabbiga la bilmirsaadi wey mirsaadkana waatan soo baranayo waxaa laga wadaa yani meesha aad inta badan marto meesha inta badan aada martay lagugu yaqaano ruuxu markuu kuugu gabado kuu galo ayaa la yidhahdaa labilmirsaad dhabagal baa la yidhahda ama cimilgal baa la yidhahda yani aduu ku sugayaayo meel buu kugu jiraayo ku ilaashanaya markaad meesha soo martuu doonaya inuu wax ku gaadhsiiyo waxaa laga wadaa halkan ina rabbaka labilmirsaad alla wuu idin ilaalinayaayo idinkoon ka warhaynin meel baa laydinka ilaashanayaayo waa laydinka warhayaa waxaad samaynaysaan o dhan kuwa hore waxay sameeyeenna waa laga warhayay idinkan waxaad samaynaysaan waa laga warhaya laydinma mooga wey macana saas weya alam tara miyaadan arkaynin kayfa sidee buu facala falay rabbuka rabbigaa uu falay bicaadin caad uu ku falay irama iram ahaa irama iram ah caadkii irama iram ah oo macnaa bayaan daatilcimaadi caadkii daatilcimaadi ee tiirarka u saaxiibka ah tiirarka dheerdher ay guryaha ku dhistaan u saaxiibka ah allatii qabiiladaasoo lam yukhlaq aan la abuurin miluhaa iyadoo kale filbilaadi aan bilaadaba lagu abuurin wathamuuda ree thamuud miyaan yani wathamuuda thamuud siduu ku falay miyaadan arkin alladiina thamuudkaasoo jaagu gooyey afsakra sallaxa gooyey dhagaxa sallaxa gooyey oo xorbay oo qoday wey macnaa si ay guri uga samaystaan bilwaadi xaal ay toggii ku sugan yihiin toggii waadilqura'aha xaal ay degan yihiin oo halka deganaayeen wa fircawna iyo fircawn siduu ku sameeyey alle oo uu ku falay miyaadan arkin fircawnkii dil awtaadi dhismaha u saaxiibka ah yani waxa wey dil awtaadi dhakawyaha ama dhismooyinka u saaxiibka ah alladiina qabaaishaaso aladiina kuwa lasoo sheegayoo baqow qooqay fi lbilaadi bilaada ku qooqay oo akaruu badiyey fiiha bilaada dhexeeda alfasaada fasaadka ku badiyey oo fasaba uu shubay calayhim korkooda rabbuka rabbigaa wuxuu ku shubay sawta cadaabin cadaab saa shaabuuggiisuu ku shubay cadaab shaabuuggiibuu ku shubayoo cadaab sida shaabuuggii isdaba socda oo xanuujiya ayuu alla subxaana watacaala ku shubay oo sabbiga waxaa looga cabiray sidii shay yani maayicoo shubmayoo kaleo cadaabka ugu yimi ma kala goin manaa ilah u baabiyey ina rabbaka rabbigaa la bilmirsaadi yani cimilagal midkii u saaiibo cimilgal midkii u saaxiibo ama dhabagal ha yani wax meel ku jiroo idin ilaashanayo oo dhabaha idinku jiray jidkaad maraysaan oo idin waardiyeysanayo kaleeta wey wuu idin waardiynaya rabbi subxana watacala ayib faama alinsaanu insaanki idaa mabtalaahu rabbuhu faakramahu insaankii baa laynoo sheegayaayo allah subxaana watacaala ummadaha hore wuxuu u baabi'iyey idinkale laydinku hanjabayo wax kala maha muxuu yidhi waxaa laydinku hanjabayaa waa dhaqan xumada waa kufriga waa caqiidada waa camalka laakiin insaanku sidaas si ka gadisan buu rumaysan yahay insaanku wuxuu rumaysan yahay waxa ruuxa lagu jeclaado ama lagu nacaay kolba waa wuxuu haysto ama uusan haysanin oo adduunye ah saasay dadku u haystaan laakiin ma ahow fa ama alinsaanu insaankii idaa maa goortii ibtalaahu uu imtixaano rabbuhu rabbigii markuu imtixaano oo faakramahu uu maamuuso oo wanacamahu uu u nimceeyo fayaqulu wuxuu odhanayaa rabbii rabbigay akramanii waa imaamuusay aniga rabbigay waa ii nimceeyo waa imaamuusay waama idaa waama idaa goortii idaa maa goortii ibtalaahu uu imtixaano oo faqadara uu cidhiiriyo calayhi korkiisa risqahu risqigiisa uu ku cidhiiriyo fayaqulu wuxuu odhanayaa insaankii rabbii rabbigay ahaananii waa ii ahaanaystay aniga waa i dulaystay kallaa ha ka joogi arrintu saas ma aha waxa lagu siiyeyna ma aha karaamo ma aha waxa lagu diidayna ihaano ma aha war saas ma ahe u kaadiya bal iskaba dhaafe laa tukrimuuna ma karaamaystaan oo ma maamuustaan alyatiima agoonka walaa taxaaduuna mana tirtirsidaan oo ma guubaabisaan calaa tacaamilmiskiini miskiinka quudkiisa dadka kuma guubaabisaan oo kuma carabisaan wata'kuluuna waxaad cuntaan aturaasa dhaxalkaad cuntaan aklan cunitaan lamman oo idil lamman oo macnaha waxa weeyaan wada jira duuduuban oo wada jir ah saas way macnaha wa tuxibuuna waxaad jeceshihiin almaala xoolihii baad jeceshihiin xubban jacayl jamman oo fara badan insaanku waa saas insaanku haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu imtixaano oo karaameeyo karaameynta hadda waxaa laga wadaa waxoogaa xoolo la siiyo caafimaad la siiyo caruur la siiyo nabadgelye la siiyo waxoogaa haddii adduunya la siiyo wuxuu leeyahay aniga rabbigay waa ikaraameeyey waa ikaraameeyey ma aha inuu markaa uu ka wado wa amaa binicmati rabbika fa xadiid kama wado ilaahay waa ikaraameeyey markuu leeyahay ilaahay nicmadiisii uu ka shukrinayo oo uu ku faraxsan oo ka sheekaynayo maaha taa hadday tahay waa ficlaan lahay laakiin waxaa laga wadaa wuu kibrayaayo wuu isla weynaanaya oo wuxuu leeyahy aniga waa lay doortay aniga ilaahay baa i doortay ha dadka waan ka fiicnahay soo ma jeedu waxa laysugu kay daray waa lay maamuusay sidan adduunyada la ii maamusay baa aakhirana la ii maamuusi doonaa muxuu u daliishanaya waxoogaaga la siiyey buu udaliishanaya insaanka qaybtiisii labaad oo la qadiyey oo ilaahay risqiga ku celiiriyeyna wuxuu odhanayaa aniga ilaahay waa iihaaniste rabbigay aniga waa inacay waxba layma siinin waa lay fogeeyey maxaa sidan la iigu galay waxaa laleeyahay war labadiina midna saas meehe kan wax la siiyeyna waad imtixaanan tahaye karaamayn ma aha war kan la qadiyey ihaano ma ahe waa imtixaan qadinta lagu qadiyey soo ma jeed yani ma aha saaad u haysataanoo in miisaanku uu yahay karada iyo ihaanada miisaankeedu wax wax haysi iyo wax la-aan ma aha adduunkan ka la siiyeyna waa imtixaano yahay kan laga qadiyeyna waa imtixaano yahay labadiina waa laydin imtixaanaya ee macnuhu ma aha kana in la nacay kana la jeclaaday maaha macnaha saas weeyaan waataan soo marnay bay la mid taho ayaxsabu ayaxsabuuna anamaa numiduhum bihi min maalin wabaniin nusaaricu lahum fi lkhayraati bal laa yashcuruun ma waxay moodayaan waxaan xoolahan iyo carruurtan aan siinayno inaanu khayr kula degdegayna moodaya waxbayna garanaynin maahe waa laydin imtixaanaya oo kan la siiyona waa lagugu imtixaanaya kan laga qadiyona waa lagu imtixaanaya ee maaha jacaylna kuma tusayso nacaybna kuma tusayso laakiin nacayb iyo jacayl maxaa ku tusa nacayb iyo jacayl waxaa ku tusa ruuxa mabdi-iisa caqiidadiisa akhlaaqdiisa ku tusa waana midda ummadaha hore lagu halaagay idinkana laydinku hanjabayo haddaad rabto inuu ilaahay ku jeclaado ku karaameeyana dhaqankaaga iyo caqiidadaada hagaaji haddaad doonayso inaad ihaanowdana dhaqankaaga iyo camalkaaga iyo akhlaaqdaada halle taa weeye miisaankuy adduunyada ma aha adduunyada waa imtixaan kii hay iyo kii aan hayninba waa imtixaan baa laleeya maana marka ictiqaadka noocaasa joojiye ictiqaadka noocaasa wax jira ma ahe iska daaye iskaba dhaafe arrinku saas ma ahe wax ka daran baaba samaysaama oo muxuu waxa ka darani waxa weeye idinkoo alla wax idin siiyo gacantiina wax geliya baydaan haddana agoonkii maamuusayni agoonkii wax ma taraysaan laa tukrimuuna alyatiima inaad isu malayso adduunka haddii gacantaada la geliyay in lagu doontoo lagu jeclaaday midda ka daran ma taqaana midda ka darani waxa weeyaan in markii wax lagu dhiibo aadan agoonkii wax tarin oodan maamuusin ilahay ma wuxuu kusiiy wuxuu ku siiyey agoonkaa inaad wax tarto miskiinkaa inaad wax tarto dadkaa baahneed danlaydaa inaad wixii aad ku dhaanto aad ku biiriso saasaa wax lagugu dhiibay inaad kuwaa wax tari weydaaba ka daranba taa hore laa tukrimuuna alyatiim waa mid taa waad ku eedaysantihin ta labaadaad ku eedaysantihin waxa weeye walaa taxaaduuna calaa tacaami lmiskiin miskiinka quudkiisana dadka kuma tirtirsidaan oo kuma boorisaan ma siisaan laynama dhihin ogaada ma siisaan laynama dhihin ee maxaa la leeyahy dadka lama hadashaanoo kuma boorisaan masaakiinta wax tara halkaa waxaa laga qaadanaya haddaad xataa adigu masaakiinta wax tarto laakiin aadan u hadlin oo u shafeecin oo war masaakiinta wax tara aadan dhin waa lagu qabsan waa la eedaysanta hadal waxaad isku dartaa waxaad heli kartana bixi afkana ka hadalo waxaad tirada war masaakiinta wax la taro markaan baad badbaadi walaa taxaaduuna calaa tacaami lmiskiin iskuma boorisaan in masaakiinta wax la taro oo macnaha wax wey la quudiyo ta saddexaad aad ku eedaysantihin waxa wey wa ta'kuluuna turaasa aklan laman idinkoo xoola haystoo dheragsan ayaad haddana dhaxalka waxaad u cuntaan cunitaan duuduuban oo wada jir wadar ah lamanta waxaa laga wadaa lamanta lama shay abaa la yidhahda idaa jamacahu shayga markaad kulmisood isu keento ood isku ururiso ayaa la yidhahdaa lama shay lama shacfahu baa la yidhahdaa waxaa laga wadaa dhaxalka markaad cunaysaan kii idinku xaq aada ulahaydeen iyo kii aydaan xaq ulahaynba waad isku darsanaysaan soo ma jeed kuwii yaryaraa dhaxalkoodii idinkaa cunaya ee xaqooda aan goysan karin dumarkii wixii dhaxalkooda ahaa idinkaa cunaya soo ma jeed wixii xaaraam ka soo jeeda ee xataa ninkan dhintay uu ka tegay iska ilaalin maysaana waad ku darsanaysaan wa ta'kuluuna turaasa aklan laman duuduub idinkoo waxba ka tegayn baad dhaxalkii isku wada qaadanaysaa maxaa la rabaa dhaxalka waxaa la rabaa wixii xaaraam ka soo jeedana in dhinac laysaga bixiyo wixii xalaal ka soo jeedana ruux walba xaqiisii in la siiyo dadkan dhaxalka leh sidaa ma yeelaysaane iimaan la-aantiina wax alla wixii dhaxalkii oo dhantaa isku duuduubataad adigu wada qaadanaysa xagga marsanaysa dumarkii qadise caruurtii qadise ninkaan doodi karin qad kulli abaa isku qaatay taana waa eed kaleetood leedihiino wax walba haddii laydin siiyo dhergi maysaan oo xaqdaraba urursanaysaa way maana waxaa kaleetoo eed saddexaada xoolaha ayaad jeceshihiin jacayl fara badan baad xoolaha jeceshihin aad baad xoolaha u jeceshihin adduunyadan jacaylkeeda waa laynoo qurxiyo waa kaan soo marnayo jacayl aan caadi ahayn baad jeceshihin saas maaa waa u dhimanaysaan waad rafaadaysaan waad u kaleedmaysaan waad u dhididaysaan yani waxa wey nasiino iyo raaxaad u waayeysaan aakhiradiinii baad u seegaysaan rabbigiin baad u caasinaysaan waa jacayl addunyada jeceshin xoolaha waa jeceshin bu rabbi subxana watacala fa ama alinsaanu insaankii idaa mabtalaahu markuu imtixaano rabbahu rabbigii uu imtixaano oo fa akramahu uu maamuuso oo wanacamahu uu nimceeyo fayaqulu wuxuu odhanayaa rabbii rabbigay akramanii waa imaamuusay wa amaa idaa goortii ibtala ama idaa maa goortii maad waa iska zaaidon waa siriya tawkiid ibtalaahu uu imtixaano rabbuhu rabbigii u imtixaano oo fa akramahu uu maamuuso oo wanacamahu uu nimceeyo fayaqulu wuxuu odhanayaa rabbii rabbigay ha akramanii waa waa ikraameeyey wa amaa idaa goortii ibtalaahu uu imtixaano oo faqadara uu cidhiiriyo calayhi korkiisa risqahu risqigiisa uu ku cidhiiriyo fayaqulu wuxuu odhanayaa rabbii rabbigay ahaanani waa i ihaanaystay waa i dullaysto waa i liitay kallaa ha ka jooge saamaa arrinku ye bal iskaba dhaaf laa tukrimuuna ma maamuustaan alyatiima agoonka ma maamuustaan aniga ninka agoonka kafaalo qaada nebigu wuxu yuri sal alay wasalam labada farood ee yani murugsatada iyo fardhaxada intay isu jiraan oo kalean isu jirnaa bu nabi sal lay slam yani waxa wey waa darajo sarown walaa taxaaduuna iskuma tirtirsidaan oo iskuma gubaabisaan calaa tacaamilmiskiini miskiinka quudkiisa wa ta'kuluuna waad cuntaan adturaasa dhaxalkaad cuntaan aklan cunitaan laman oo wada jir ah a yacni wada socdo xalaal iyo xaaraam wada jiro aydaan waxba kala rebaynin wa tuxibuuna waxaad jeceshihiin almaala xoolihii baad jeceshihiin xubban jacayl jamman oo fara badan kallaa war ka jooge daaya jacaylkaas iyo waxa aad wadaan joojiye idaa goortii dukkad la burburiyo alardu dhulkii dakkan burburin oo dakkan burburin ka dambaysa dakkan bacda dakin oo wajaa uu yimaado rabbuka rabbigaa uu yimaado iyo walmalaku malaa'igtii safan ayaga oo safan safan oo safan ayagoo safsafa markay yimaadaan oo wajii'a lala yimaado yawmaidin maalinkaa bijahannama jahanamo lala yimaado yawmaidin maalinkaasuu yatadakaru waansamayaa alinsaanu insaankii waansamaya ama wuxuu xusuusanayaa camalahu buu xusuusanaya wa anna sideeba lahu isaga ugu sugnaatay adikra manfacatu dikra waansamidda manfacadeediiyo intifaaceedu seebay ugu sugnaatay maalinkaa isaga yaquulu wuxuu leeyahay insaankii yaa laytanii shalaytadayde qadamtu maan hormariyo lixayaatii noloshaydan aakharo maxaa wax ugu horumarsan waayo saas way maanaa maan wax u horumarsado wuxuun maxaan u dhigan waayo fa yawmaidin maalinkaas laa yucadibu ma cadaabo cadaabahu alla cadaabkiisoo kale axadun ruuxna ma cadaabi karayo walaa yunsiqu ma xidhxidho wasaaqahu alla xidhxidhidiisoo kale axadun cidina ma xidhi karayso xidhidda alla uu khalaa'iqda xidhxidhahayo ahlunaarka taasoo kale wax xidhxidhi kara ma jiro yaa ayatuha nafsu nafay nafsi almutma'inatu yani waxa weeyaan xasiloonaday xasiloonaday irjicii noqo ilaa rabbiki rabbigii rabbigaa xaggiisa u noqo raadiyatan adigoo raalli ah mardiyatan oo raalli lagaa yahay oo fadkhulii gal fii cibaadii addoommadayda wal wanaagsan dhexdooda gal wadkhulii gal jannatii jannadeedana gal macnaheedu waxa weeye wardaayo oo waxan wax ka daran baa soo socde waxan hadda aad yani aad aad aada ku dhex jirtaan jacaylkan adduunyada iyo khaladaadkan aad qasaysaan iyo qaskan aad ku dhex jirtaan wax ka daran baa soo socdee dhulka markii la burburiyo oo la riiqo burburin burburin baa la yidhi dakan dakan burburin burburin macnaha maxaa laga wada waa ta'kiid adkayn wey burburin dhammaystiran oo waxba laga reebaynin markii la burburiyo oo kala dambayso oo inta la burburiyo haddana lagu noqdo la burburiyo oo la burburiyo oo waxba laga reebin markii dhulka saa ku dhacdo wa jaa rabbuka rabbigaa la yimaado walmalaku malaa'igti rabbi imaanshihiisu waa xaqiiqiyo waa sifo ka mida min sifaatihi min sifaati alafcaal ilahay sifaatkiisa afcaasha ee mashii'adiisa ku xidhan bay ka mid tahay majii-u markuu doonana rabbi waa imaan markuu doonana ma u imaanayo laakiin kayfiyada allahu aclam kayfiyada imaanshahu waa kayfiye ilaahay u qalanta cadamadiisa iyo weynankiisa u qalanta laakiin dhihi mayno wa jaa amru rabbika dhihi mayno leanna waxa weeye waa taxriif wey amru rabbika dhihi mayno leanna waa taxriif salaf kale kama sugna riwaaya jirta imaamu axmed laga soo guuriyo wa jaa amru rabbika oo inta badan mubtadicada iyo ay daliishadaan mutakalimiintu laakiin waa riwaaya daciifa wey وجاء أمر ربك إمام أحمد رواية ورواية ضعيفة أو سندهان أنا صحيح صوابك وحوي وجاء ربك عند السلف وحوي ربي با إيمانية محو إيمانية حديثك الشفاعة وحكوسه أروري مركو النبي خلائق ذا إله الشفاعة ويديو أيا ربي إيمانية لفصل القضاء وإيمانية الضوامة كلا ساري الدورة إيا حكمك كلا دحنتي سور ربي أو إيمانية سبحانه وتعالى إيمان شهر سيسيبه إيا الله jawaabteedu waxa weeye daatadiisu say u taallaa haddii lagu yidhahdo daatada ilaahay ma garanayno imaanshihiisa qaabku u yaalana garan mayno laakiin waxaan sugaynaa siduu rabbi isugu sheegay inuu imaanayo ka bax markaa ma meel buu kasoo wareegahayaa meeshaa miyuu kasoo tegi doonaa carshigu miyuu soo banaanaan doonaa miyuu kasoo wareegi ma meeshaa isagoo joogo haddana halkan imaanaya warka ayaa ku gashaday adig matahaadka adigayaa ku gashaday kayfiyada ha gelin sug ilahay inuu imaanayo subxana wataala rabbigaaba rabbi baa imaan malaaigtuna way imaanaysaa ayadoo safsaf ah safsafka markay tahay waxay ku wareegsan tahay khalaa'iqdii bay ku wareegsan tahay insigii iyo jinnigii baa lagu wareegsan yahayo yani waxa weeyaan lama fakan kara maalinkaa isaga maalinkaa jahanamaa la keenaya markii la keeno maalinkaasi insaanku wuxuu xusuusanayaa camalkiisii buu xusuusanaya laakiin maalinkaa isagaa waansoonka u waansoomay ma miduu ku intifaacaya waa fog tahay maalinkaa inuu waansoonka ku intifaaco maantaa wax gartay janis hallaysiiyo la yeeli maayo waan yani maalinka yani waxa weye waxgarashada uu waxgartay iyo xusuusta uu xustay iyo xaqaa'iqdan u caddaatayna mid uu ku intifaacayo ma adduunkuu ku intifaaci laha maana maalinkaa isaga wuxuu insaanku calacalaya waa insaanka soo shaqaysanina wuxuu leeyahay shalaysadayde aad noloshaydan aakharo maxaan wuxuun ugu horumarsan wahay noloshaydan aakharo maxaan tawxiid iyo iimaan iyo camal saalixa iyo taaca iyo wuxuun maxaan u horumarsan wahay maalinka cadaabka ilaahay uu khalaa'iqda cadaabayo cid cadaabi karta ma jirto si kasta oo awood iyo tabar khalqi oo dhan inta la isugu geeyo ciqaabtooda khalqi loogu sameeyo maalinka ilaahay cadaabku khalaa'iqda marinayo wax marin kara maba jiro wax sidaa waxba cadaabi kara ma jiro xidhxidhidda uu xidhxidhayo ahlu naarkana maalinkaa xidhxidhidda noocaasoo kale a wax samayn kara ma uu jiro yani wax wey wax la awoodi karo ma aha wey macnaha maalinkaa isaga ah iyo markay naftu ka dhacayso iyo markuu qabriga ka soo baxayaba ruuxa mu'minka waxaa lagu odhanayaa naftii xasilloonayday adduunka markay joogtay ilaahay dikrigiisay ku xasiloonayd ilaahay qadihiisay ku xasiloonayd tawxiidkay ku xasiloonayd sunnada nebigay ku xasiloonayd qadaha ilaahay iyo qadarkiisay ku xasiloonayd dhaacaday macaasan jirtay bay ku xasiloonayd aakhare markay timidna ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa iyo jannadiisay ku xasilaysaa naftii xasiloonaydey waxaa la leeyahay dhex gal soo noqo oo rabbigaa xaggiisa u noqo waxaa sugan xadiidka nebiga hadalkan hadal la mida in lagu odhanayo marka nafta laga qaadayo ruuxa mu'minka noqo oo rabbigaa u noqo adoo raalli ah raallina lagaa yahay gal oo addoommadayda dhex gal bu rabbi ilahi subxana watacala addoommada wanaagsan ee ehle jannaha ka mid noqaa la leeyahay jannadaydana gal bu rabbi ilahi subxana watacala ulfiis nafna calaacalkaasaa ka dhammaanaya nafna waa la soo dhawaynaya waa loo qalbi dejinaya boos fiican baa la keenaya ilahay subxana watacala baa loo celinaya raalli weeye iyadana raalli baa laga labadaasaa marka lakala noqonayo maana kallaa ka joogay idaa goortii dukad la burburiyo alardu dhulkii dakan dakan dakan burburin dakan oo burburin ka dambayso oo wajaa uu yimaado rabbuka rabbigaa u yimaado waalmalaku malaa'igtiina ay timaado safan ay musdafiina xaala yihiin kuwa safan safan musdafiina oo safan safsaf a macnaha saf saf ka dambeeya safaf kala dambeeya oo wajiia lala yimaado yawmaidin maalinkaa bijahanama jahanamo lala yimaado yawmaidin maalinkaasa yatadakaru uu waansamayaa alinsaanu insaankii ama wuu xusuusanayaa camalkiisuu xusuusanaya wa annaa sideebay lahu isaga ugu sugnaatay adikraa waansanku seebuu ugu sugnaaday inuu waansamo oo waansanka ku intifaaco inuu intifaaco oo manaafacaad ka helo waansankaas seebay ugu sugnaatay uma dhawey wey mana suuroobi karayso macnaha maalin kale ku intifaacay adduunka intuu joogay lahay yaquulu wuxuu odhanayaa insaankii yaa laytanii shalaytaydeede xadiidka nebigu wuxuu kutusayaa muslim soo saaray maalintaa jahanamaa la keeni buu nebi uri sal lay slam lahaa sabcuuna sabcuuna alfa zimaan buu nebi sal lay slm toddobaatan kun oo hogaan ayadoo wadataa jahanamo la keenaya hogaan walba waxaa haya oo yani waxa weye haya toddobaatan kun oo malag maalinkaa qiyaamadaa la keenaya macnaha yaquulu wuxuu odhanayaa insaankii yaa laytanii shallaytadayde qadamtu maan hormariyo lixayaatii noloshayda maan u hormariyo acmaal wanaagsan maxaan ugu hormarsan waay waa nolosha aakhara wey macnaha sidaa ka dhig fa yawmaidin maalinkaasi laa yucadibu ma cadaabayo cadaabahu ka cadaabihi cadaabka ilaahay oo kale axaduna ma cadaabi karay walaa yuusiqu mana xidhi karo wasaaqahu alla xidhidiisoo kale axadun ruuxna ma xidhi karay xidhidda uu xarkaha iyo silsiladaha ku xidhay ahlunaarka taasoo kale wax xidhi kara ma jiro yuqaalu waxaa la odhanayaa yaa ayatuha nafsu naftiyay almutmainatu ee xasiloonaydey irjicii noqo ilaa rabbiki rabbiga agg xaggiisa u noqo raadiyatin raadiyatan adoo raadi ah mardiyatan oo raalli lagaa yahay fadkhulii gal fii cibaadii addoommadayda dhexdooda gal wadkhulii kaljannati jannadayda gal ilahi subxana wa taala taasa laga dhigo bismi llahi raxmaan raxiim suurat lbalad suuraddan iyadana waa suura makiya laa uqsimu waan dhaaran buu rabbi yihi subxana wa tacaala bi hada lbaladi beledkanaan ku dhaaranaya waa maka wa anta adiguna xillun mid uu banaan yahay mid uu dagaal u banaan yahay baa tahay bi hada lbaladi beledkan dhexdiisa wawaalidin baan ku dhaartay waalid iyo wamaa kii walada uu dhalay laqad khalaqnaa waan abuurnay xaqiiqe alinsaana insaankii fii kabadin mashaqo iyo rafaad dhexdii baan ku abuurnay yacneedu waxa weye rabbi subxaana wa tacala wuxuu ku dhaaranaya beledka beledku waa maka waa ashrafu lbiqac dhulka ilahay meesha ugu sharaf badan ee ugu qiimo badan markuu ilahay ku dhaaranaya subxana wa tacala wa anta xillun bi hada lbaladi dhowr tafsiir baa ku jira kaa hadda aan marnay waa tafsiiro wa anta xillun mid uu bannaan yahay baa tahay alqitaal wey dagaal baa kuu bannaan bi hada lbaladi aada ku dagaalanto oo maka siduu nebigu xadiiskiisa ku sheegay ilaa maalinkuu ilaahay samaawaadka iyo dholalka abuuray laga bilaabo maka ilaahay wuxuu ka dhigay beledulxaraam buu ka dhigay dagaal looma ogolaanay nebi maxamed baa waxaa loo ogolaaday wakti yar oo uu furanayay waktiga kadibna xurmadeediibay dib ugu noqotay cid dambana uma banaana inay ku dagaalanto soo ma jid cid dambe ciddii aad aragtaan oo banaysanayo dagaalkeeda banaysanayo sidaa u sheega marka xilluntu intaa laga wado axaadiistaasi arrintay kutusaysa laga wado waa dhici karaysaa mufasiriinta qaar ka mid aana ku tegay xillunta waxaa kaloo la dhihi karaa in la yidhaahdo wa anta adigu xillun mid degan baa tahay bi hadalbaledi beledkan aad deganta beledku waa maka oo waa beled sharaf leh sharaftiisa waxaa sii siyaadiyey ashrafu lkhalqi baa dhex jooga soo ma jeed oo nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh ileen beledka iyo meeshu iskeedana sharaf waa u yeelataa dadka deganna sharaf bay ku yeelataa maka sideedana sharaf bay ulahayd nebi maxamed markuu dhex joogana sharaf siyaada abay sii leedahay macana xillun marka degani waa laga dhigi karaya tafaasiir kalena waa ku jirta waalid baan ku dhaartay iyo wixii uu dhalay mufasiriintu say u badan yihiin waalidku waa aadam wamaa waladana waa caruurtiisi wey aadam baan ku dhaartay iyo intuu dhalay bay noqonaysa qaarna waxay leeyihiin wawaalidin wamaa walada caam ha laga dhigo wixii wax dhalay iyo wixii la dhalay oo dhan baa soo gelay wixii wax dhalay iyo wixii la dhalay oo dhan ayuu ilahay ku dhaaranaya subxana wa tacala arrintaasaan ku dhaartee laqad khalaqna alinsaana fii kabad kabadku waxa weeyaan waa mashaqo iyo dhib iyo kadeed iyo rafaad abuurkiisii hore maraaxisha la soo mariyey yani waxa weye dhibicdii manida ahayd xinjirtii dhiigga ahayd maraaxisha uu soo maray waa kabad kadeed kabad waay isagii waa lagu rafaaday isagii waa rafaadsan yahay adduunkii hadduu yimid mashaqo iyo kadeed ka dhammaan maayo waa kaan soo marnay inaka kaadixun ilaa rabbika kadxan ilaa uu rabbigii u tago kadeedkaa ka bixi maayo kabadku marka waa mashaqo kabadka mashaqa laga wada macna ayib laa uqsimu waan dhaaran bu rabbi subxana wa tacaala bi hada lbaladi beledkanaan ku dhaaranaya wa anta adiguna nebi maxamedow xillun mid degan baa tahay bi hada lbaladi beledkana dhexdiisa ayaa degan tahay ama wa anta adigu xillun mid uu bannaan yahay baa tahay alqitaalu dagaal u bannaan yahay bi hada lbaladi ay fii hada lbaladi beledkan dhexdiisa mid dagaalkiisa loo ogolaaday baa tahay wawaalidin baan ku dhaartay waalid iyo wamaa walada wuxuu dhalay laqad khalaqnaa xaqiiqe waan abuurnay alinsaana insaankii fii kabadin yani mashaqo iyo kadeed iyo rafaad dhexdii baan ku abuurnay uu marayo uusan ka dhammaanayn wy macna insaankii an lan yaqdira inuusan keri karin caleyhi korkiisa axadun ruuxna inuusan keri karin isagoo kadeedkaa lagu abuuray waadana wuxuu moodaya inaan la keri karin wax awood ile mama jiru taagan yaquulu wuxuu leeyahay ahlagtu waxaan halaagay maalan xoole ayaan halaagay lubadan oo fara badan xoolo badan baan ku tamatucay buu leeyahy ayaxsabu ma wuxuu u malaynaya an lam yarahu inuusan arkaynin axadun cidina inaysan arkaynin minaan lala soconin buu mooday alam najcal miyaanaan yeelin lahu isaga caynayni laba indhood miyaanaan u yeelin iyo wa lisaanan carab uu ku hadlo iyo wa shafatayni laba faruuryood laba bishimood oo wahadaynaahu miyaanaan hanuuninin oonaan u cadaynin an najdayni labadii jid labadii jid kii khayrka iyo kii sharka miyaanaan u cadaynin insaanka saa loo abuuray ee xaaladaha la soo mariyey ayaa intuu soo istaagu wuxuu malaynayaa oo moodayaa inaan la awoodi karin in la soo celiyo in la dilo inaan la awoodi karin buu moodaya ayaxsabu ma wuxuu malaynayaa insaankii an lan yaqdira inuusan awoodi karin oo keri karin calayhi korkiisa axadun ruuxna inuusan keri karin allihii abuurtay xataa wuxuu leey ima awoodi karo war waa lagu soo celin karaa yaa i kari karaya dhulkaaba ku dhammaaday halkaas istaagay yaquulu wuxuu leeyahay ahlagtu waxaan halaagay faan wuxuu ku faanaya xoolihii uu baabiiyey balwada iyo shahwada iyo uu ku baabiiyey buu ku faanaya oo imisaan xoolo soo maray imisaan maray imisaan wax ka takhallusay imisaan xoolo ku tuntay ahlagtu waan halaagay buu odhanaya maalan xoole ayaan halaagay lubadan oo fara badan oo isdul saarsan isku dul rasaysan shahwadaydi iyo jacaylkaygaan u isticmaalay iyo sidaan rabay ayaxsabu ma wuxuu malaynayaa bu rabbi subxana watacaala an lam yarahu inuusan arkaynin axadun cidina inaysan arkaynin miyuu malaynay ma inuusan alla arkaynin buu moodaya malahaasi sax ma inuusan sax ahayn waxaa kutusaya allaha labada indhoode uu wax ku arkayo u yeelay miyay dhici kartaa inuusan isagu arkayn ma dhici kartas inayna dhici karin waxaa kutusaya alam najcal miyaanaan yeelin lahu isaga caynayni laba indhoodo wax uu ku arko miyaanaan u yeelin walisaanan carab miyaanaan u yeelin uu ku hadlo oo waxa qalbigiisa ku jira uu ku cabiro washafatayni laba bishimood miyaanaan u yeelin intaadan ufiirsada waxay kugu fadhiyaan labada indhood kama maaranta carabka kama maaranta carabka haddii lagaa jaro miyaad noolaan karta labada bishimood ayagu fiirso maxay kugu fadhiyaan waa qurux haddii bishimaha ruuxa laga gooyo afkii iyo ilkihiibaa banaanka imanaya sooma waa qurux cuntadii bay celinayaan hadalkiibay toosinayaan oo ruuxaan bishimo lahayn maba hadli karaba leanna xuruufta lagu hadlo qaar makhaarijteeda in badan waxay kasoo baxaan bishimaha sooma maba hadli kartid somaal ruuxa faruurka ah faruurka xuruuf fara badan buu halaynaya somaal bishinta keliya jeexan haddii la gooyo ka waran meeshaba laga saaro yani waxa weeye xubnahani macnaha ay inoogu fadhiyaan in badan ma fahmi karayno manaa saas weya wahadaynaahu najdayni intaa waxaa dheer labadii jid baa loo kala cadeeyo jidkii khayrka iyo jidkii sharka kaana waa khayre mar baa la yidhi kaana waa shar iska jir baa layidhi wahadaynaahu miyaanaan u yani hanuuninin oonaan u cadaynin an najdayni labadii jid kii khayrka iyo kii sharka miyaanaan u cadaynin falaqtaxama yani waxa weye muujiiro marka alcaqabata jiirta muujiiro mudardaro mana mudardaro isku miqmiqo alcaqabata jiirta wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa maxay bay tahay alcaqabatu jiirtu maxay tahay jiirta laleeyahay muujiiro maxay tahay faku raqabati waa qoor xoraynteed wey aw amase icaamun waa quudin fii yawmin maalin dhexdii la quudiyo maalinkaasoo dii masqabatin baahi iyo gaajo u saaxiiba yatiiman agoon la quudiyo agoonkaasoo daa maqrabatin qaraabtinimo u saaxiiba oo xigaal ah aw amase miskiinan miskiin la quudiyo miskiinkaasoo daa matrabatin yani caradhac u saaxiiba dhulka ku dhacayo dhulka ka kicila uma kadibna kaana uu ahaado min aladiina kuwii mid ka mida aamanuu rumeeyey oo watawaasaw dardaarmay bisabri sabirka dardaarmay oo watawaasaw isu dardaarmay bilmarxamati naxariisashada isu dardaarmay ulaaika kuwaasi asxaabulmaymanati midigta dadkeedii waladiina kuwii kafaruu kufriyey biaayaatina aayadahanan ku kufriyey hum iyagu asxaabulmashcamati bidixda dadkeedii bidixay mari doonaan calayhim korkoodana naaru naar ba ahaatay naartaasoo mu'sadatun la awday oo lagu daboolay korkoodaa lagu daboolaya mana intaa haddii ibni aadamka loo sameeyey oo xubnaha qiimaha badan la siiyey maxaa laga rabaa falaqtaxama alcaqabata falaqtaxama yani haddii taxdiid laga dhigo oo fahalaqtaxama la yidhah falaqtaxama ma uusan jiidhinna waa la dhigi yidhaha sida hadda daahirka saa u taalo falaqtaxama muusan jiidhin alcaqabata jiirtii muusan jiidhin waxyaalahan soo socdee khayraadkaabaa waxaa laga dhigayaa sidii jiir oo kaleeto caqabada waxaa yidhahdaa buurta la fuulo maxaa yeelay naftu ma ogola naftu inay qoor xorayso xoolihiay u baahan tahay bixiso waa sidii jiir oo kale ku tahay marka insaanka intaa haddii la siiyey falaqtaxama ma uusan jiirin alcaqabata jiirtii muusan jiirin oo naftiisii muusan ka adkaanin wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiye maa maxay bay tahay alcaqabatu jiirtu maxay tahay jiirtan jiir laleeyahay maxay tahay faku raqabatin waa qoor xoraynteedu addoommadoo la xoreeyo leanna addoon markaad xorayso xubin walbo xubnihiisa ka mida xubin adiga kuwaaga ka mida naarta lagaga xoraynayo laakiin aaway addoomahad hadda maba hayni aw amase icaamun weeye jiirtan laleeyahay jiir icaamun quudi wey fii yawmin maalin dhexdii la quudiyo maalinkaasoo dii masqabatin baahi iyo gaajo u saaxiib maalin gaaja iyo baahi jirto abaaro ay dhaceen oo la wada baahye cid walba ay baahan tahay maalinkaasoo la quudiyo wey yatiiman agoon la quudiyo agoonkaasoo daa maqrabatin qaraabo iyo xigaal u saaxiib ku xigo oo qaraabadaada ah leanna qaraabada waxa la siiyo waa sadaqatun wasilatun waa laba ajir ajirkii sadaqadana waad ka heli ajirkii qaraabo xidhiidhiisna waad ka helisa markuu agoon yahay oo haddana qaraabadaada yahay waa sii xag jiraayo ajirku waa kasii badan yahay aw amase miskiinan miskiin in la quudiyo miskiinkaasoo daa matrabatin caradhac u saaxiib matrabada waa turaabko dhulku ku dhacay oo ka kicilaay gaajo iyo rafaad iyo dhib uu dhulka kala kicilaay miskiin noocaasoo kale la quudiyo wey uma kadibna kaana uu ahaado intaa markuu sameeyo min aladiina kuwii mid ka mida aamanuu rumeeyey ilan iimaan la-aan wax asixi maayaan waa inuu iimaan la yimaado oo watawaasaw isu dardaarmay bisabri sabirka isu dardaarmay in la adkaystooo la sabro oo watawaasaw isu dardaarmay bilmarxamati isu naxariisashada khalqigu inay isu naxariistaanna isu dardaarmay kuwaa mid ka miduu noqday oo macnaha waxa wey waa laazimo waa inaad sabirkana dardaaranto naxariisashada khalqigana aada dardaaranto ciddii naxariisasho buu ilaahay u naxariistaa ciddaan khalqiga u naxariisanina ilahay uma naxariisto ulaaika kuwa tilmaamaha leh asxaabulmaymanati midigta dadkeedii wey dadka midigta mari doone kitaabkooda midig laga siin doono jannada geli doono wladiina kuwa kafaruu kufriyey biaayaatina aayadahanay ku kufriyey hum iyagu iyaga ayaa asxaabulmashcamati bidixda asxaabteedii ah waa kuwa bidixda kitaabkooda iyo buuggooda laga siin doono calayhim korkoodana naaru naar ba ahaatay naartaasoo mu'sadatun la daboolay oo lagu awday oyna ka bixi karaynin macna hada billahi tawfiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم